ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codso gobolka qoybir ee dhegeysanaysaan kuna soo dhawada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoraan oo suu xulib halkan si toos aad uga dhegeysataan star f m dhegeysta marka laga reebo sabtida iyo xadda qeybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siiya saaka sida kuwa barisan kusoo kaakaceen eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan kuna soo dhawada wargeysada kale waa daily nation iyo sidoo kale the standard waxaala markaas ciwaanadooda bogoga hore ay kusoo qoraan dhegeystayaasha la wadaagnaa dhegeystayaal waxaana nila socodsiin doona anigoo ah yuusuf bakad adigana waad ku baasan tahay dhegeysiga la socodka idaacadda star f m codso gobolka qoybare dhegeystayaal aan soo qabta saaka wargeyska the daily nation halkan waxaa markaasi laga hadlayaa qiimaha iyo weliba waa dabcan qiimaha quduldururiga ama qiimaha markaasi cunada ee wadanka sare usii kacday muddooyinkii ugu dambeysay weliba qeyb cunada markaasi burka ama soorta ogaalid waxaad dhegeysar u kala taqaanaan ayaa sare usii kacay laakiin halkan waxaa markaasi siyaasiyiinta qeybaheeda kala duwan ee ballan markaasi kala qaadayaan sidii sixir bararka wadanka ka taagan ay markaas u kala dhibi lahaayeen sidoo kale nolosha dib ay ugu soo celiyaan wadanka haddii xilka kala duwan ama xilka markaas loo dabcan dadka shacabka kenyaanka ay u doortaan waana shakhsiyaadka kale madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo sidoo kale raila omolo odinga qeybta markaas azimiyo ka socda dhegeystayaal halkan wargeeska wuxuu faahfaahin markaas ka qorayaa ama sidoo kale faallo fara badan dhinacyada kala duwan ka qoraya qeybta markaas azimiyo iyo qeybta markaas madaxweynaha ku-xigeenka ee kenya kwanza halkan wargeeskan ku bilaabo qeybtiisa boggiisa labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo shanaad iyo lixaad iyo toddobaad macluumaad fara badan ayuu halkan kaga qoraya isagoo aada markaas ugu dheeraaday maqaal dheerna kaga qoray dhinacyadan iyo weliba sida markaas xudxudashada xoogan ay ku wadaan dadka shacabka kiilihii labada kiila burka ama labada kiila waa burka meehe labada kiila ee soorta ama ugaalida waxa u taqaana oo dhegeystayaal dadka shacabka kenyaanka ay aadka u isticmaalaan ayaa kuwa markaas dhegeystayaal sare usi kacday muddooyinkii ugu dambeysay qeymaheedana lagu tilmaamaya dhegeysan inay yihiin ilaa iyo laba boqol oo markaas lacagta dalka ama laba boqol oo shilin dhegeystayaal sida wargeeska halkan saaka uu ka qorayo faahfaahintiisana uu kaga hadlay wargeyska waxa uu sidoo kale halkan dabcan waa wargeyska the daily nation halkan uu ka qorayaa oo aada ugu dheeraaday xubnahan ama siyaasiyiintan sida markaasi nolosha dadka shacabka ama nolosha markaasi ku adkaatay looga bedelayo inay uga bedelaan wargeyska ayaa maqaalo fara badan ka qoray bal aan ku bilaawna wargeyska madaxweyne ku-xigeenka halkan waxaa leeyahay wuxuu markaasi doonaya waxsoo saarka inuu sare usii qaado qeybaha ama dabcan qeybaha beeraha kuwaasoo nolosha sheegaya in u xilba ay ku xiran tahay doorkan ama doorkiisa uu ku saarayo sidii beeraleyda ay markaasi uga shaqayn lahaayeen wadankana wax uga soo saari lahaayeen gudaha wadanka loogana gadan lahaa gudahooda dhegeystayaal taasoo isku fulnaansho gudaheeda ay ka dhxuu dhex doonaya dowladiisa inay ka dhex sameyso kuwaasoo keli ay ku xiran tahay in qoondeen lacaga fara badan ee sanad maaliyadeedka sanad waliba waxa looga qoondeeyo waxaa sidoo kale uu leeyahay waxaa sare loo qaadayaa qeybaha markaasi cunnada dabcan wax soo saarka bacrimiinta iyo weliba high quality waxa loo yaqaana dhegeystayaal baaritaano xoogan ay ku sameeyaan dabcan qeybta wax soo saarka iyadoo loo adeegsanaya teknolojiyada ugu dambeysa ee beeraha waxa uu leeyahay qeybta saddexaade waxaa markaas dabcan la helayaa affordable waa adequate affordable waxaa loo yaqaana dhegeystayaal qof waliba uu awoodi karo ka shaqeyntii iyo weliba qiimaha markaasi cunada laga soo saaraya beeraha iyo lacagta taasuu sheegay in corporate loo sameyn doono oo ka wada shaqeyn doonaan in ay howlahooda beeraha waxsoo saarka gudaha wadanka ay u noqoto mid waafi ah sidoo kalena ay ka wada shaqeyn karaan wuxuu sheegay in markaas haddana loo adeegsan doono modern agricultural waxaa loo yaqaana dhegeystayaal casri ugu dambeynta qeybaha beeraha kuwaasuu sheegay in ay kaga hortagi doonaan waxaa loo yaqaano risk management ama risk management dhegeystayaal waxyaalaha markaas dabcan dhibaatada khatarada leh ee beeraha markaas soo food saaro loona adeegsan doono mashiimada casriga laguna xaqiijin doono in ay faa-iidadooda ay dabcan cid waliba ay dareemi karto soo gelayso beeraleyda kaasoo markaas uu sheegay in ay kusii ballaarin doonaan wax soo saarka wadanka kasoo gayo waa sida markaas madaxweyne ku-xigeenka uu leeyahay waana qaabka dadka ololihiisa shacabka uu kaga gadayo halka qeybta markaas raila odinga isagana qeybta gacanta midigta markaad fiiriso qoraal ayadana ilaa iyo shan halkan uu kaga qoray wuxuu leeyahay waxaa la wanaajin doonaa oo sare loo soo qaadi doonaa qiimaha cunada oo markaasi qiimo jaban bacrimiinta miraha cunada iyo weliba wax soo saarka credit oo markaas qofka faa-iidadiisa la siin doono sida markaas halka wargeyska uu ku qorayo waa qeybta markaas azimiyo iyo raila odinga wuxuu leeyahay waxaa laga shaqayn doonaa ugu yaraan in markaasi ritaan lagu sameeyo dadka beeraleyda oo markaasi loo dabcan dib loo eego qiimaha iyo weliba waxay soo goosanayaan iyo wax markaasi ka hadlaabay iyadoo dabcan keydin xoogan la sameyn doono si isku filaanshaha cunnada loo xilo waa sida markaasi wargeyska halka saako uu ka qorayo qeybta dabcan wargeyska waa daily nation waxaa sidoo kale halkan uu sheegayaa in lacag ku filan la siin doono dadka beeraleyda oo sidoo kale la siin doono lacaga aada ugu filan lagu kabcin doono sidoo kale shidaal ugu noqon doonto inay wax badan soo goos ama sida soo gooyaan ama beerahooda kasoo go-aan suuqana loogu iibgeyn doono midda gudaha iyo sidoo kale midda dibadda ee bannaanka loogu iibgeeyo cunooyinka kala duwan ee waddanka laakiin inta badan waddanka waxaa soo galaan cunooyin markaas dibadaha ka kala imaadaan kuwaasoo dadka aysan awoodi karin horaana la sheegay warbixin ay kibs soo saartay in dadka shacabka kenyaanka tirada ugu badan ay ku nool yihiin boqol shilin dhegeysta waa hal doolar dalka lacagta waa hal doolar ee markaas lacagta maraykanka waana u dhiganta boqol shilin dhegeysta la raacsan ilaa iyo labaatan shilin boqol iyo labaatan ama boqol iyo toban boqol iyo sideed intaasa lagu qiyaasa lacagaha laakiin hadda marxaladda taasi way ka duwan tahay waana markii ugu horreysay lacag dabcan labada kiile ee ugaalida ama soorta ay gaartay lacag gaaraysa laba boqol ayadoo wargeysada ay aada uga hadlayaan sheegayaana in dadka shacabka ay noqdeen kuwa markaasi afkooda yuuqda gabay oosan hadlaynin speechless ayay noqdeen leeyahay laakiin hadda waxaa looga fadhiyaa arrimahan in hadda wax looga qabto ama waxay ka qabtaan dowladda si laga gaarin ama sidoo kale cid waliba aysan iskugu xirin doorashada ee wadanka markaasi ka dhacaysa sideedda ee sanadkan labada kun labaiy labaatanka bisha sideedaad dhegeystayaal sida wargeyska saak halkan oo maqaalo dabcan aada uga dheer uga qarayo iyo go-aanada siyaasadda imikan waxay isku badashaa le politics of unga dabcan waa soorta iyo weliba cunada waxyaalaha ay ku noolaayaan waxay isku bedeleen qeybta siyaasadda wargeyska ayaa qoraya saak ciwaan halkaasu kaga dhigay wargeyska sidoo kale halkan wuxuu qoraya waxaa iminkan weerar toosa iskugu hayaan qeyb dhexdood ah ee ka tirsan kenya kwanza waa asxaabta kenya ee musalia mudavadi iyo sidoo kale havi waa isagan u taagan xildhibaan iyo kenya kwanza oo ka tirsan musalia mudavadi halkan waa qoobidan waxay kasoo jeedaan mulembe nation kuwa loo yaqaana dhegeystayaal ama kuwa galbeedka dalka degan waxaana halkan ay kaga hadlayaan qeybta markaasi labada dhinac ee wiilasha la dhasheen aysan isku arki karin ama indhahooda aysan isqaban karin waxaana isku eedeeyaan mid markaasi waxaan hiigsi aan lahayn oo markaasi danahooda sidoo kale dareen aan lahayn oo ku aadan mustaqbalka siyaasadeed ee waddanka waana xooga ee markaas iminkana isku adeegsanayaan dhinacyada kenya kwanza weliba qeybta markaasi dadka waana musalim mudavadi iyo sidoo kale havi mashavi dhegeystayaal kuwaasoo iminkan noloshada ku geni karaan cariiri ah oo markaas iska helayaan sida ay nolosha imikan ama qeybta markaasi siyaasadooda ay toos iskugu weerarayaan waana markii ugu horreysay kenya kwanza dhexdooda ay kasoo dhex muuqato isqabqabsigan xoogan ee dalka ama isqabqabsigan siyaasadeed ee dhexdooda ka dhex taagan ee weliba dad kuwa galbeedka kasoo jeeda xaafi wuxuu u taagan yahay xaafad dabcan deegaanka westland ee nairobi halka sidoo kale musalia mudhafasan waxba u taagnayn laakiin xubnaha ugu sarsare ee a n c ama xibnaha ugu sarsare ee kenya kwanza ayuu ku jira ee madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto wargeyska boggiisa sideedaad ayaa saa ka qoraya madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa ayaa sidoo kale iminkan golofyada gacmaha kala baxayaan oo horaan ay markaasi isku isku iskugu ceeb qarinayeen laakiin iminkan toos ay iskugu wareerayaan madaxweyne uhuru kenyaata ayaa markaas iminkan eedeyn culus u jeedinaya mada ku-xigeenkiisa waa william ruuto kuwaas asagoo sidoo kale u digayuu leeyahay dabcan wixii horaan aad qabanweysa iminkan aad qabanaysa maxay tahay dadka shacabka beenta markaas waa inaad ka daysaan isagoo si toosa hadalka markaas ugu hoos dhigayo madaxweyne ku-xigeenkiisa dhegeystayaal halka madaxweyne ku-xigeenka isagana uu markaasi u jeediyey madaxweyne ku-xigeenka waa dabcan madaxweynaha uhuru kenyaata kuna tilmaamay inuu afaarahan iyo siyaasaddan faraha kala baxo uuna u daayo shaqsiga waa asaga markaasi gadaal ka riixay dabcan uula jeedo ra-iila omolodinga arrimo weji kale hor leh ayaa saakay markaas yeelanaysaa siyaasadda madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waana tan iyo ebed intii markaas dowladda ama dowladnimadii ay taagneyd labada kun saddex iyo tobankii ilaa iyo labada kun toddoba iyo tobankii aysan colaad xoogan aysan soo dhexmarin laakiin wixii ka dambeeyey labada kun saddeed iyo tobankii mugdi fara badan ayaa ka dhex jiray siyaasadooda laakiin waxay u dambeeyey labada kun iyo labaatankii labada kun koob iyo labaatankii ilaa sanadka labada kun laba iyo labaatanka ayaa markaas cirka isku sii shararaysa khilaafyadooda ee u dhexayso madaxweynaha iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa waana halka ee duulaan xoogan ee siyaasada dabcan dhinacada kala duwan ay isku wiiqayaan oo sidoo kale ay faraha iskula gelayaan siyaasadooda madaxweyne uhuru kenyatta iyo ku-xigeenkiisa saaka ee barnaamijka hogaanka ku maqli doontaan arrimahu siyaasadda iyo fargelinta xoogan ee dhinacyada kala duwan ay kala tabanayaan iyo sidoo kale gaabadka markaasi imikan uu madaxweyne uhuru kenyatta uu ku eedeynayo dowladdiisa madaxweyne ku-xigeenka william ruuto dhegeystayaal saaka ayaa maqli doontaan haddii ay bahraal ka noqdo halka wargeyska waxaa halka dabcan uu ka qoraya isagana kaga faalloonaya dabcan isla arrimihii haddaan kaga hadlaynay dhegeystayaal ee ku aadan madaxweyne ku-xigeenka uhuru kenyatta iyo sidoo kale waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo ku-xigeenkiisa william ruto oo markaas imikan hadallo ee dabcan weerar ah isku qaadayaan vote for you wuxuu leeyahay william ruto waan ku dooranay adiga oo dabcan when you needed us oo marka ay noo baahneyd stood waan ku fahnay oo markii aada noo baahneyd dabcan wuxuu leeyahay waxaan ku leenahay anaga markaas kumanlihina support garamse na taageer laakiin waxaan ku leenahay hanagu cilcil furanin oo ciilkaada geesi nagala bax oo dhinac nagala aad wuxuu dabcan hadalkaasi kasoo yeeraya madaxweyne ku-xigeenka waana qaab qoraal oo bartamaha wargeyska the standard ay ku qoran tahay hadal laga soo xogtay madaxweyne ku-xigeenka william ruuto hadaladan ayaa markaasi u dambeysay dhinacadan isku adeegsanayay maalmihii sabtida iyo xaddii oo halkaasi oo madaxweynaha dhinacyadiisa ah uu markaasi ka daafuraya qeybo kale mashaariic halka sidoo kale ololihiisa madaxweyne ku-xigeenka isagana uu ka watay qeybo ka mid ah wadanka gudihiisa sida wargeyska bogiisa lixaad wargeyska the standard saaka halkan ka qorayo ma aha markii ugu horeysay markaasi arrimahan oo kale ay soo baxaan ay soo shaabaxaan ee ku aadan dhegeystayaal arrimaha ee madaxda imikan ee eedeyn ay isku jeedinayaan dhegeystayaal waa sida wargeyska saaka halkan uu qorayay wargeyska the standard adigana waa soo qabsan kartaa waana ka akhrisan kartaa dhegeystayaalka qeybtaada ama kaalintaada ee ku aadan waxaa arrimahan imikan soo baxay maqaalo iyo faahfaahin fara badan ay ka qorayaan wargeysada kale adaliilshal sidoo kale the standard intaanu dabcan dhegeystayaasha siinin dabcan wargeysyaase dabcan inta waan soo qabta wargeyska qeybta halkan waxaa special report oo laga diyaariyay maxkamadaha ama maxkamadda judiciary waxaa halkan leeyahay waa in markaas ka fogaan guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c arrimahan dabcan warbixinada lasoo saaray ku aadan dabcan waa warbixinta warbixinada markaas lasoo saaray ku aadan boolska ama ku aadan cidda markaasi sida loo kala horeeyo iyo sida markaasi deegaanada ee ku aadan madaxda ugu sare ayaa imika leeyahay waa in markaas ay ka fogaadaan uusan u dhowaanin arrimaha ku aadan inay dhinac markaas u qaataan guddiga maxkamadaha dalka ee ukome oo ay sheegayso in tirada ay sare usii kacayso doorashadan taasoo laga yaabaa in dhibaato ay keento arrimahan aftida markaas dabcan afti maahan arrimaha markaas ripootka warbixinada kala duwan oo meelaha lagasoo kala ogaanayo ku sheegay inaysan sax ahayn taasna oo sharciga markaas ay ka hormaanayso qeybta sharciyada markaas maxkamadaha guddiga doorashooyinka xududaha i b c laga codsanaya in arrimahaas ay ka fogaadaan wadadana sidoo kale ay dabcan wadada ay markaas u xariiqin amasan u qaadin qeybaha markaas kala duwan dadka kala duwan ay soo saarayaan ama kuwa markaas soo qaadayo ra-yi aruurinta ee dadka ay kasoo ornayaan bulcidda sida loo kala horeeyo iyo sida ay markaas dadka shacabka u dhibanayaan taasoo keliya loo igmaday guddiga doorashooyinka xududaha i b c inay qabtaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin dhegeystayaal subax wanaagsan arorisobn waxaan filayaa si qurux badan dhammaantiin aa kusoo wada kacdeen aana ku caafimaad qabtaan kuna nabad qabtaan dhegeystayaal intaan warkii sideedii subaxnimo la gaarin dhegeystayaal laakiin dhegeystayaasha qaadka teleefoonadan siiyo saaka maxaa kusoo kaakacdeen maxaa kuwa beristeen maxaa hadal haysaan maxaa isla dhex maraysaan dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan ayaana leeyahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal yuusuf bakad ayaa xubinta wargeysada inay la socodsiinaya dhegeystayaal adigana aad ku mahadsantahay la socodka dhegeysiga bal dhegeystaha qadka telefoonka ku jiran fursadda siinaya saaka soo kuwaabaristay kusoo kacay qadka telefoonka ugu horay noo dahfuraya soo dhow walaal magacaaga aad baan odhan yuusuf bakad walaalo jazakallahu ayaan kuley wargeysa si fiican ayaad noo qaadegtay maasha allah magacaygu waa muusa muumin ismaaciil wajeer ayaan kasoo hadlaya haye
walaalo si nabad ayaan kusoo toosnay saaki maqalka idaacadda star f m wajeer nawaaxigeeda waa maasha allah waa mid fasiix ah soo dhow dhegeystayaasha dhammaan meel weliba ay joogaan waxaan leeyahay subax wanaagsan walaalo iskuullada ma jiraan saaki waa la xiray ee dugsiyada waa loo diray qur-aanka dhammaan dhegeystayaasha waxaan leeyahay walaalo subax wanaagsan adin shaqada ku wacnaato aad baad mahadsan tahay muuse muumin xigaha kale qadka telefoonka aan ka xumahay qadku ka baxay ku raagay dib usoo beegsaan leeyahay xigaha kalean siinaya soo dhow walaal magacaaga walaal subax wanaagsan
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu عليكم السلام من دير أتن
xaliimo iska gaabe fadlan aaladda mise waan kaa gudubnaa ما ما واقع
haye subax wanaagsan soo وإن شاء dhow الله وإن شاء الله نبض على سواك عيب مجر الزول وقار والحري قار والدينا أنا ملاينا ولي mhm ما شاء الله نبض عن قبنا دبل حاجة موبي ما شاء الله إلى وعاف ما نسيان له مسلمين كل أنتي بكت الله نوع عافي كو إيد نبض كو إيد الله نقدر عن له
aamiin دائما كل نوائل سلام شكراً.
بقول توني أفرس aad baad umaadsantahay xalimo salaada way maadsantahay xigaha kale qadka telefoonka sinaya subax wanaagsan isagana leeyahay deegaanka tuulada qaryada magaalada countiga uu joogo walaal soo dhowo magacaaga waa ku salaamaya wacalaykum salaam waaka ku sugan tahay haye saluu yahay saaka
alxamdulilah ilahay baa maadkiisa ku iskale alxamdulilah haye
nabadii bar waxaan ku baranay ilahay aa maali allah noo diyaabiyey aad iyo aad
wixii muslimiin oo dhib qabana dhibka allah ka bayda mhm amiin
alxamdulilahi marka wixii fiican ilahay aa noogu taan yeelay wixii xun allah naga xijaabo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu star f m soo dhowo
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
howla kamaguur waye soo dhowo ko- eh, roob leh
alxamdulilah waa kamaguur xale waan ku baryay aha
jabir aad u degan yahay aad u fiican yahay xalaag oo barbaxa lagu yarqeeya oo xalaag dabaashin horgubays mo aha
alxamdulilah aad baan u wacan yahay aad iyo aad wuu mahadsan yahay kama guri dhegeystahaasi xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa xuseen cabdigaarisa xuseen oo soo dhowow
waan dhowahay waa la fiican yahay alxamdulilah nabad baa lagu soo kacay caafimaadka jawiga wuu iska degan yahay inkastoo qabow badan uu jiro oy oy dabeel badan gaarisa ka jirto waxyaabaha maanta ugu hadhayn badan waxaa waaye maciishadii oo cebka isku shareystay haye
kabloo dhan ha- halkii liter oo diiselka ahaa boqol lixdan iyo waxbuu tegay haye wallaahi dadkii masaakiinta ahaa ama tabarta yaraa wuu meeshii la arkaba waxaa lagu hayaa ma- eh, maciishada kenya maanta meesha ay joogto haye
marka nimankii madaxda ahaa oo wadanka xukmayna doorasho iyo kursi ma ogiye iyo istacayadeen ayaga istacayadeen ma haayaan ma ogiye umad hoos uma eegi haayaan mhm
marka waxaa leenahay ilaahay madax kheyr qabta oo sidan hadda aan nahay bedesha allah noo soo gelin aamiin aad baad umaadsan tahay maalin ma- maalintaa idin waxaa naafiyinkan aad baad umaadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
Hello, asalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
Yuusuf walaalkiisa waxaan agsan baan ku leeyahay.
shukran magacaaga
Magacaygu Riyaad Ethiopiya weeyaan, ma fahantin?
soo dhowow
Waan dhahay walaalka qaaliga. Halkaan aan ku soconayo jawiga aad iyo aad uu u macaan yahay. Waxaan lalahay in Allah xuduudiisa Allah subxaanahu wa tacaala uu targalay ay ku socdaan.
mhm
Soo xanaaqan, waan dhageystaan, shaqaaleysiin.
shukran mahadsanid xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya soo dhowow
الو السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
السلام عليكم زبكة waan ku maqlayaa soo dhowow madam soo dhowow haye
وان في عم تدين alxamdulilah tamaam
ما شاء الله حبيبه مندر جوجتو هاي مندر ما شاء الله قوة نيروبي وادان ترك نيروبي قوة إذا وكا مندر من وادان تكستو
haye إيشان في عن مندر ما شاء الله مندر سياسة ويا كنا من كنا من نجينا نندلع با Ah, wa- waa mandheera soo maahan آه Ay.
حبيبه إيشان alxamdulilah tamaam
sawasawa maaha nisbada Aywa.
falamia wenzako haya shukran waa tahay xigaa kale qadka soo dhawow
helo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu yuusuf bakad walaalkiisa wax waxaana wanaagsan aan kuleeyahay magacayga cimraan etoobiya qaasasa nimcaan waa ma fahanti haye
wax wanaagsan aan kuleeyahay halkaan ku sugnahay wax hadalaynoo ku jira malaan dhammaan isku socodka gaadiidka ganacsiga waxbarashada abniga wax habla si ilaahay ugu talagalay ay u kala socdaan mhm
wax wanaagsan aan kuleeyahay dhammaan muslimiintan waxaa leeyahay wax wanaagsan quraac kusoo dhawo walaalkii mar Shukran.
labaa idinku taxas mahadsanid quracdaas mar baan kaa cuni doonaa haddii Salaamu ilahay calaykum.
ka noqdo wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed tawane gaarisa dhikaburi maxamed tawane gaarisa dhekaabure haye maasha allah way deganta ugu oo deganta ogow miya aa wallahi billah alxamdulilah ilahay baa maanta iskale aada loo fiican yahay haye jawiga amniga xaalad caafimaadka wax kasta si rabbi ugu talagalay ku socdaan mhm dhegeystayaasha dhammaanna waxaan leeyahay subaxda iyo caafimaadka inay wacnaado ciidan allah na gaarsiiyo aad baad umahadsan tahay maxamed eh, xamadow aadan ku salaaman saaxib shukran aad buu umahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhawow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam halkee
bakado waa axmed oo Baxa- baxadreere joogo xagadheere ka warasaaka
dabaacan baa la waangarayste xaalad waa oga soo maahan alxamdulilah waxaa oon oon muushi wax kaloo dhib jiro ama wax kaloo dhib jiro ma jiro aad baad umahadsan tahay inkastoo saaka eh, dhankaasi hadal aan ka hayin eh, waa nairobi xaafadeeda kala duwan sidoo kale mombasa hadal kama hayo dhankaasi ku- meru eh, sielo hadal sidoo kale kama hayo emgashi mudogashi hadal kama hayo eh, masalani hadal kama hayo meelo qaar aan hadal ka hayin saaka eh, dhankaasi fafi sidoo kale hadal kama hayo En, meelo fara badan baan hadal ka hayin waxaan filaya balse inay si wacan aad noo dhegeysanaysaan ramu sidoo kale hadal kama hayo walaal soo Hello, hello.
dhawo magacaaga calaykum faaduma walaale faaduma layidhaha Fa- faaduma halkee joogtaa nairobay joogaan ka waran faaduma min eh, nairobi saaka alxamdulilah islimiya
haa isli haye maxaa hadal haysaan
wallaahi waxaa la hadalhaa ina sidii noocistan mana doorasho iyo waxaas kuma jirne Mm.
alxamdulilah markii la gaarin baan soo ridna Ah, marka dambana soo noqotaan ha aad iyo aad haye alxamdulilah qabow alxamdulilah Ah, waa tahay waa maasan tahay walaale insha allah xigaha kala qadka telefoonkan sinaya soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed cabdilaahi barquuqe barquuqa ka waran saaka wood madoogaashu waa iska labana wax dhib ma jiro Haye.
boqolkiiba boqol aad iyo aad ilaahay u- sida ilaahay u talagalay bay u kala socdaa wax kasta waa iska labana wax dhib ma jiro Mhm.
jawiga Mhm.
adigana waan ku salaamay dhegeystayaasha shukran waa tahay dhegeystayaasya qadka telefoonka dhegeysan u dambeeya ku maasantiin la socodka dhegeysiga idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari yuusuf bakad inala socodsiina xubinta wargeysada اهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaka taariikhda waxay ku beegantahay afarta bisha toddobaad ee julaay sanada labada kun laba iyo labaatanka maalin isniin ah dhegeystayaal xaaladda guud ee waddanka ayaan kaga hadalna barnaamijka barnaamijka intuu habada ku jiro waxaa daadhin doonaa nala soconsiin doonaa anigoo ah yuusuf bakad adigana qeybaha dambe ayaan fursad markaasi kuu siin doonaa dhegeysaa si fikirkaada aragtidaada markaasi aan inoola wadaagto arrimo fara badan ayaan ku eegi doonaa barnaamijka saaka madaxweyne ku-xigeenka dalka gooni ayaan u eegi doonaa saaka oo kaga hadli doonaa qa- siyaasadiisa iyo waxa markaas ku dhaliilaya wuxuu markaasi kaga diiday madaxweynaha dalka uhuru kenyaata halka madaxweynaha dalka asagana gooni aan oga hadli doono saaka wuxuu asagana ku diday maxaa sidoo kale oo kaga foday saaxiibkiisa siyaasadda waxay markaasi uga- ay dabcan dhabrajeedin is- dhammaan- dhe- dabcan iskugu jeediyeen labadooda yaa dhexdooda markaasi ka faa'iidaystay waqtigan kala guurka siyaasadda maxay tahay haddana in markaasi afka ama aflag dabcan een, warbaahinta ee hadalaan aan markaas aan wanaagsaneyn iskugu marinayaan eedeen ay ka mid tahay dhegaystayaal iyo sidoo kale yaa iminka narbaaxo weyn soo gaaraysa waa su-aalaha dabcan cid waliba iminkana isweydiinayso ku aadna madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale ku-xogeenkiisa wilim ruto mar kale ayay marka haddana daha ka rogeen madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ayaa eedeyn markaas u jeediyey ku-xigeenkiisa william ruto kadib madaxweyne ku-xigeenka uu dowladda hadda talada hayso uu markaas u soo jeediyey inay dhaleecayn eh, ku aadan waxqabadka taasoo ku sheegay in ay dhaleecayntiisii ugu weyneed ee imika dusha ku rogonayso ama dul rogonayso madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto hadal markaasi kasoo yeray madaxweynaha dalka uhuru kenyatta hadalka madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ayaa yimid kadib markii uu dhowaan dr ruto uu soo bandhigay qorshihiisa hogaamineed taasoo marka- markaasi uu aad u dafiray sidoo kale uu aad uga fogaaday oo sidoo kale ga- waxaa loo yaqaana dis- waa gaps oo wax- ee, dabcan kala fogaan distance ah oo markaasi ku sheegay in uusan dowladdiisa waxba uusan ka qabanin intuu markaasi hogaanka u hayay ee madaxtinimada waxaa dabcan ula jeeday intuu markaasi ku-xogeen ula ahaa sidoo kale shaqadooyinkii waxyaalihii la rabay inay isla qabtaan taasuu ka gaabiyey ayuu haddana dadka shacabka marin habaabinaya waa siduu hadalka u dhigay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta taasoo u qoonsaday madaxweyne ku-xogeenka dhegeystayaal ee william ruto ma aha dhegeystayaal markay soo bilaabatay sheekadooda tan iyo shalay ma aha Ka- madaxweynaha horaan ayuu markaasi mar uu la kulmay qowmiyadiisa kukuyada oo kadibna la ku ogaanayeen sidoo kale soo bandhigeen ay ka ogaanayeen sababta markaasi kala geysay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa harge fara badan ka socotay qowmiyadiisa bartamaha dalka ee ku shireen madaxtooyada dalka halkaasuu madaxweynaha dalka arrimo fara badan uu soo bandhigay kuna sheegay in markaasi dafare- waa dafare- waa dafiraad iyo sidoo kale in uu markaasi doonayo in dowladdiisa uu ka mu- ka mu- ka farmaroojiyo taasi keentay in uu dowladdiisa kaga fogeeyo oo sidoo kale arrimaha xafiisyada arrimaha markaas dowladda iyo arrimaha wax walba qo- qorshe ku saabsan dowladnimada uu markaasi ka- ah, ka- dabcan kaga fogeyn xoogan uu kaga fogeeyey madaxweyne ku-xigeenka haddana weji kale hor leh ayaa markaasi bilaabatay tan iyo shalay ee warbaahinta aad uga hadalhad dabcan aad looga hadalhayay warbaahinada sida wargeysida iyo telefishinada idaacadaha ee ku aadan in markaas uu soo rogaalceliyey madaxweynaha dalka uhuru kenyatta mar kale uu eedeynayo sidoo kalena uu aad uga soo horjeedo qorshaha uu markaasi dadka shacabka u soo bandhigay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu sheegay inay tahay mid markaasi hagardaamo ah sidoo kalena aysan wanaagsanayn qorshihiisa ay tahay mid markaasi danihiisa keliya uu doonaya inuu ku fusho waxauna markaas madaxweynaha sheegay in ruto uu soo bandhigay ballanqaado ma- dabcan maran si uu markaas ugu guulaysto doorashada bisha agoost ee sanadkan sidoo kale dadka uu ku miran habaabiyo ah, sidoo kale uu qorshaan xoogan uu markaas u soo bandhigo oo dad dabcan dadka uu ku hanan karo quluubtooda laakiin taasi way ba- way maran tahay oo ma aha mid markaas wax usoo kordhin karto sidoo kale faa'iido u keeni karta dadka shacabka waa siduu hadalka u dhigay madaxweyne ku- madaxweynaha dalka uhuru kenyatta madaxweynaha markaas u muuqda inuu aad u dafirayo sidoo kalena aad uga soo horjeedo ku-xigeenkiisa laakiin ilaa hadda dadka shacabka wa- weli waysan garan la'yihiin ama waxay ku fa- markaasi ku jahwareersan yihiin fahmi la'yihiin sababta iyo niceebka xooggan uu madaxweynaha ugu qaado ku-xigeenkiisa william ruto madaxweyne uhuru kenyatta ayaa markaasi ku-xigeenkiisa ruto ku eedeeyey inuu wakhti hore dowladda iskaga tegay isagoo aan waxba markaas u qabanin ballanqaadyo xoogganna sidoo kale imikan uu falina dadka shacabka isagoo tii hore gaabad xooggan uu ka muujiyey oo waxba uu la- markaas uusan kaba- kaga- kala qabanin isagoo markaasi uh, wuxuu dabcan uu siduu hadalka udhiga markaasi dowladnimada aad ugu baahneed inuu kala shaqeeyo laakiin xilli hore ololo siyaasadeed uu galay
Ndio mimi nasikitika hapo nikiona wengine ngwe ngwe ngwe ngwe, mtu amekuwa huko amepewa kazi, badala ya kazi ni mdomo mdomo mdomo mdomo mdomo mdomo. Alafu sasa mi tutafanya na tuta, kwa nini hukufanya wakati ulikuwa huko Eh? Hii mambo ya makelele kila saa, kichwa yako ni makelele makelele makelele, huko huko huko watu wawache upuzi. Huyu Munya miaka tatu amekuja amebadilisha mambo huko katika agriculture, amebadilisha. Hawa walikuwa huko miaka nane, walifanya nini? Ah. Ukituambia watu watu hawajui vile wanasema, hawa ndio hawaelewi ya, wanafikiria ukienda huko ati ho ho ho ho ho, ukiona mtu hapo akaona shida eh, mimi nitatatua hiyo. Kwa nini hukutatua huko mbele? Mwache kuniletea bana. Eh, mimi-
waa tahay waa madaxweynaha dalka uhuru kenyaata Eh, dabcan wuxuu leeyahay eh, maxay tahay sababta sideedii sano waxaad u qaban weysa oo hadda doonaysa inaad qabato Waxaa had- dabcan waa su-aal markaasi ku socotay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto madaxweyne ku-xigeenka dalka oo markaas isagana ololihiisa doorashada geeyay deegaanka ismamulka tarakanithi ayaa markaas u jawaabay madaxweyne ku- madaxweynaha dalka uhuru kenyaata wuxuuna markaas ruto sheegay inuu- in markaas keligiisu iskaga filan iskaga filan yahay uunasan markaas u baahnayn uhuru waxaana intaas ku daray ruto in wakhtiga uu garabka u ahaa uhuru wax badan markaas la qabtay haddana markaas uu ku dafirayo sidoo kalena oo garab kale uu markaas taageerayo wuxuuna sheegayaa intaasi hadda uu kaga baahan yahay oo keli uhuru kenyaata inuu faraha kala baxo arrimihiisa siyaasadda iyo sidoo kale in oo dhexda markaas oogala dhex ama ka dhex baxo siyaasadda raila odinga iyo asagoo markaas william ruto haddaba hadalkaasi muxuu ka yiri madaxweyne ku-xigeenka ruto Mimi sijamwambia Uhuru Kenyatta ani support, hapana. Wacha tu akae kando. Mimi ni I am good enough. Huyu kitendawili nitamumalizia asubuhi na mapema. Wakati nilikuwa nakusaidia tulijenga reli. Wakati nilikuwa nakusaidia tulijenga mabarabara. Wakati nilikuwa nakusaidia tuliunganisha stima. Wakati nilikuwa nakusaidia tukajenga TTI. Ile project yetu ya Big Four, wakati uliniambia nisimame kando, Big Four ili collapse.
Wewe rais, tafadhali, hakuna shida. Wewe patia huyu William Ruto nafasi apambane na yule jamaa, aingie apunguze unga kutoka 230 arudishe shilingi 90.
waa hadal kale oo markaasi wejiga hor leh markaasi yeelanaya una dhexeeya madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale ku-xigeenki waa dabcan madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa william ruto waxaa dabcan halkan ee markaasi leeyahay ruto wuxuu markaasi fariin u diraya madaxweynaha ku-xigeenka oo madaxweynaha dalka uhuru kenyaata wuxuu leeyahay i don't need you dabcan kuma baahni supportna kaagagama baahni waxaa markaasuu leeyahay "I aniga ii ogolow keliya in markaasi aan la tartamo sidoo kalena aan ninkaasi u diro eh, dabcan een, eh, eh, siyaasadda aan ka bixiyo waxaa dabcan ula jeedaa eh, raila omolo odinga hadaladan dabcan dhegeystayaal ma ah mid mar shalay daraad bilaabatay waxay soo bilaabatay labada kun sideed iyo tobankii kadib markii heshiiskii ay dhexmaray madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale raila odinga taasoo markaasi isaga gooni oo kaga baxay sidoo kale oo kaga diday eh, madaxweyne ku-xigeenka sheegana in mar mar kale uusan la- sidoo kale la shaqeyn karin madaxweyne uhuru kenyaata uu ka sheegana in arrimihiisa keliya uu asaga iska fushanayo uusan sidoo kale uu kala kala tashanin kulankii iyo weliba heshiisyadii markaasi dhexmaray asaga iyo raila omolo odinga waqtigaasu aad dhaliilo fara badan xoogan ay u dhexmarayeen sidoo kalena soo bilaabatay in kala fogaanshuhu ee waqtigaas ay bilaabatay sidoo kalena ololaha siyaasadda ee madaxweyne ku-xigeenka ay bilaabatay ayaa hadda waxay markaas ololihiisa imika dabcan uu sheegaya eh, siduu hadalka u dhigaye cawaaqib xumo ee ku noqotay eh, raila odinga oo sidoo kale ay kaga socon la-dahay madaxweynaha dalka uhuru kenyaata waa siduu hadalka u dhigaya madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka mar uu hadaladiisa dabcan intuu ku sugnaa tarakanithi wuxuu aad uu markaas u dhaliilayay sidoo kalena kaga hadlay waxqabadka oo wa- intii dowladiisa ay ku jirtay labada kun saddex iyo tobankii ee isla soo halgameen sidoo kale doorashadii wadanka ka dhacday iyo tii markaasi ku celiska labada kun toddoba iyo tobankii kadib markay maxkamadda ay laashay maxkamadda ugu sare wuxuu sheegayaa in wakhtigaasi ee wax waliba ay si wanaagsan u kala socdeen laakiin wuxuu leeyahay madaxweynaha tiisa oo keliya ah markii ay u- dabcan u- u hirgashay socon weysay ayuu markaasi doon- duu- dabcan damcay in uu idafiro waa siduu hadal ku dhigay madaxweyne ku-xigeenke asagoo arrimahaasi kaga hadlayo wuxuu sheegayaa in imikan uusan taageero kaga baahnayn sidoo kalena uu noq- uu yahay mid isku filan oo siyaasaddiisa uu m- doonayo meel uu doono inuu gaarsiin karo laakiin haddaba waxay markaas aad dadka shacabka isku weydiinaya maxay tahay waxyaalaha ee kala fogaanshaha iyo nicabka intaasi gaaray ay isku gaareen shakhsiyaadkan madaxweynaha oo dalka uhuru kenyaata iyo ku-xigeenkiisa william ruto oo markaas ay ku kala fogaadeen sidoo kale waxa u dhexay ilaa haddansan la kala garanaynin waxa uu leeyahay madaxweynaha dalka uhuru kenyaata dabcan shakhsiyaada imikan or ordayaan oo markaas mas- maskaxda buuq iskaga furayaan oo markaas doonayaan inay wax qabtaan dabcan hadallada sarbeebka ah hadallada markaasi dhexda loogu dhigayay waxaa dabcan ku socotay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto wuxuu leeyahay hadda ayaan wad leeyahay wax baan qabanaya oo xalkee jirtay sideetii sana intaa markaasi dowladda aad ku jirtay maa wax u qaban weysay wasiiradii ugu dambe dabcan wasiiradii aan shalay daraad aan qoray ayaa iminka wax badan qabteen dabcan waa sida uu hadalka markaas u dhigaya ee madaxweynaha ee dalka uhuru kenyaata dhegeystayaal arrimahaasi ayaan mar barnaamijka diiradda ku saarana kaga hadlayna dhegeystayaal adiganaad ku mahadsantahay la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari waa tahay weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi-bari ee dhegeysanaysaan dhegeystayaal arrimahaasi aan saaka diiradda ku saaraynaa dabcan waa su-aalaha iminkan dabcan cid weliba isweydiinayso ee sababta markaas iminkan siyaasadda ah inkastoo laakiin eh, siyaasadihii waddanka soo marayeen ay tani ay kaga duwan tahay haddana madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxaa markaasi kasii horeeyey eh, dabcan raila odinga oo waqtigaasi rabay in asagana lasoo qaraqabto soo qaraqabto madaxweyne moi kibaki laakiin eh, waqtigaasi eh, dabcan is- isla arrimahaasi way jireen oo wax- wax hadda bilaabata ma ahan waxaa sidoo kale jira waqtigii moi kibaki eh, raalli ahada oo waqtigii markaas daniel trotich arab moi waqtigii markii xilkiisa uu do- uu dabcan eh, uu- eh, uu doonaya inuu taageero xoogan uu siiyo shakhsiyaadkii markaas isaga ka- ka agdhawaa dabcan waqtigaasi waa ka hosbaxday oo shakhsi kale ayuu soo qaatay waxaa sidoo kale eh, moi kibaki eh, shakhsi isaga u watay eh, dabcan ma lasoo qa- eh, eh, usaq- shakhsi u watay ama shakhsigii saaxiibka ay aadka u ahaayeen waqtigaas oo lagu tilmaamayay raila omolo odinga muusan soo qaadanin waqti shakhsi kale uu soo qaatay madaxweyne uhuru kenyatta uu soo qaatay dabcan madaxweyne uhuru kenyattana haddana isla wad- wadiiqadii mase wadadii ee markaas khubarada dhanka siyaasadda kuwa ka faalooda ay tilmaamayeen sheegayaan in wadadaas uu hayo sidoo kalena ay em, dabcan mid hadda ay bilaabatay aysan ahayn waqtiyadii hogaamiyaashii hore ayay kasoo bilaabatay arrintan madaxweyne uhuru kenyatta waxay markaas isla soo socdeen eh, siyaasadooda en, waqtigii labada kun saddex tobankii ilaa waqtigii labada kun todobawaa waqtigii saddex toban saddex tobankii waqtigii labada kun toddoba iyo tobankii waqtiyadaasi ay isla soo socdeen madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa william ruto laakiin wixii waqtigaasi ka dambeeyey ee labada kun i- iyo eh, dabcan sideed iyo tobankii maysan isku wanaagsanin oo waqtigii heshiiskii doorashada waqtigii laga soo baxay eh, ayaa haddana waxaa markaasi bilaabatay ololo toos ah oo markaas asaga uu toos u bilaabaday iyo weliba kulamo markaasi kala duwan uu sameynayay iyo xisbi markaas uu kala duwan uu soo s- dabcan xis- xisbi uu soo saray madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto taas uu sheegay in markaasi xisbul xaakimka iminka talada haya ay iskaga baxeen dhammaantood kadib mar- markay sheegeen in howlgab dabcan ee howlihii markaasi la rabay iyo sidii sinaantii ee wanaagii markaasi ay horaan ku wada shaqinayeen iyo sidoo kale hagardaamo inay markaasi xafiiska ay kasoo dhex muuqadeen mise ka dhex eh, ka dhex jiraan waxaa sidoo kale bilaabatay in asxaabtii xulafada markaasi aadka ugu dhowaa madaxweyne ku-xigeenka in markaasi baarlamaanka qaarkood laga saaray joogooyinka kala duwanaa ay hayeen sida markaasi aqlibiyadda baarlamaanka senadka eh, waa kipchumba murkumen iyo sidoo kale kan baarlamaanka aadan barre ducaale xildhibaano markaasi aad ugu taabacsanaa madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale xubno markaasi kala duwan ay ka hayeen eh, wax- eh, xafiisyada kala duwan ee dowladda eh, iyo weliba ah, kuwa markaas aadka loogu xaminaya madaxweyne ku-xigeenka ayaa markaasi dowladda ama madaxweyne uhuru kenyatta oo hilfaha markaas u qaaday sheegana in cid weliba markaasi taageero u hayso ama cid weliba ee ka agdhow ama cid weliba markaas neefta ama eh, qaadanayso madaxweyne ku-xigeenka in marnaba ay xafiisyada kala duwan ay ka shaqayn karin dhegeystayaal wixii waqtigaasi ka dambeeyey madaxweynaha wuxuu sidoo kale markaasi soo magacaabay sidoo kale sheegay in subasna waa super s waa dabcan waxaa loo yaqaana super c s ama dabcan wasiirka awood leh markaasuu ka dhigay wasiirka amniga gudaha dr fred matiangi iyo howlaha qaranka iskudubiridska iyo qar- dabcan waxyaalaha markaasi dowladda ay markaasi aad uu asaga ugu- eh, u xilsaaray mada- en- en wasiirka amniga gudaha dr fred matiangi taas oo dabcan xitaa shir gudoomin jiray sidoo kalena si dhow la socon jiray howlaha markaasi ganacsiga howlaha markaasi dowladda waxaasoo dhan waxaa markaasi kala furin jiray kala wadi jiray madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto taaki laakiin taasi waxaa markaas u muuqatay in taasi een, laga qaaday loona dhibay een, een, dabcan waxaa inf- ee, waa de facto ko waxaa loo yaqaana dhegeystayaal madaxweynaha een, waa- waa raalli hada wasiirka amniga gudaha dr fred matiangi taasi oo asagana markaasi u dhibsaday ah, sidoo kalena uu iskaga baxay ilaa markii dambe uu ku ekaaday xafiiskiisa ee karen uu ku yaala dhegeystayaal xafiiskiisa dhexe ee nairobi bartamaha nairobi ee farsmagaalaha ee harambe halkan uu iskaga baxay waqtigaasi madaxweynaha ee ku-xigeenka dabcan dhaliilo fara badan ee markaasi sheeganaya oo markaasi u arkay markaas mid aad oga fogaanaya sidoo kalena uu kaga muuqanayo may ka qayb galeen muddooyinkii ugu dambeysay shirar markaasi xoogan ee dowladda ay qabsanaysay oo kulamadii wasiirada ay lahaayeen ilaa iyo muddo ah maysan qabsanin eh, sidoo kale kamuusoo qayb galeen u dambeysay tii shirka markaasi golaha wasiirada lagu sixirayay ayuu ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxyaala fara badan ayaa hadda dabcan eh, markaasi soo baxeen oo soo muuqdeen kadib markii dambena madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxa uu sheegtay inuusan ku qanacsanayn nidaamka iyo waxyaalaha markaasi kala duwan iyo sida uu wax u wado ee dowladdiisa uu aad uga soo horjeedo een, madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo sidoo kale uusan eh, kala shaqaynin shaqooyinkii waxyaalihii markaasi la rabay inay iskala qabtaan dabcan arrimo fara badan ayaa jiraan waxyaala fara badan ayaa markaasi weli aan soo soo shaacbixin oo qarsoon dabcan ay weli ay dhinacyada kala duwan aysan soo kala saaren sida madaxweynaha iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa dalka william ruto dhegeystayaal arrimahaas ayaan isla fiirin doonaa isla gorfeyn doonaa haddii eebah raalli ka noqda dhegeystayaal adigana qeybaha dambe ayaa markaasi fursad ku siin doonaa Een, waxyaalo fara badan ayay maqli doontaan madaxweyne ku-xigeenka dalka oo asagana markaas aada u dhaliilayo oo markaas kaga hadlayo dhibaatada iyo culisyada faraha badan ee dowladiisa intii ugu dambeysay ay iskala kulmeen ama sidoo kale ay soo kala bandhigeen dhegeystayaal arrimahaasi ayaan eegi doona laakiin warka marka hore aan dhegeysana ee sagaalka subaxnimo muscab ismaaciil hadduu eebaha raalli ka noqda dhegeysan hadayna ku maasantahay la socodka dhegeysiga idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal aan isku soo laaban doona haiga fogaan haiga dheeraanin ad ku maasantahay la socodka dhegeysiga idaacadda star f m dhegeystayaal qaybihii dhexe barnaamijka qaybaha dambena dhegeystayaashan dhegeystayaashan fursad u siin doonaa si fikirkooda aragtida markaasi uga dhiibtaan saakana diradda waxaan ku saaraynaa dhegeystayaal isqabqabsiga siyaasadeed ee markaasi ka dhex taagan madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhuru kenyatta muddooyinkii ugu dambeysay dhegeystayaal madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ayaa eedeen usoo jeediyey ama eedeen u jeediyey ku-xigeenkiisa william ruto kadib markii madaxweyne ku-xigeenka uu dowladda markaasi hadda talada hayso u soo jeediyey dabcan dhaleecayn ku aadan waxqabadka afarta qorshe ama afarta ajende ee dowladda xisbulxaakimka ee talada hayso oo horaan markaasi dadka shacabka ugu heshiiyeen ayuu markaasi shaki geliyey madaxweyne ku-xigeenka taasoo isagana markii dambe keentay in madaxweynaha dalka uu iska difaaco eedeymaha markaasi kaga imanaysa ku-xigeenkiisa arrimaha siyaasadda iyo xaaladda dhegeystayaal barnaamijkan ku guda jirnaaye madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxau markaasi sheegay in eedeymaha dabcan waa dowladdiisa uu eedeynta uu dhabcan inkiis kaga imaanayso dhanka ku-xigeenka madaxweynaha waxa uu sheegay in tan iyo markii dabcan dowladdiisa ama dowladda markaasi qashqashaad laga geliyey ama sidoo kale kala fogaasho soo kala dhexgaleen in nidaamkii markaas la wareegay raila omolo odinga waana ti markaasi geedi socodka ee dowladnimada sheegtay in ay dad mucaarad faraha markaas u galeen taasi ayuu iska fogeeyey madaxweynaha dalka uhuru kenyatta kuna sheegay in waxqabadkii la rabay ama sidoo kale ay ka wada shaqeeyaan in markaasi wakhti hore xilli hore siyaasad mise olole siyaasadeed uu ka sameeyey dhegeysta waa siduu hadalka u dhigay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta khudbada markaasi kala duwan iyo eedeyn fara badan ee kala duwan markaas u jeeday ku-xigeenkiisa waxuuna madaxweynaha sheegay in ruto uu soo bandhigay ballanqaadi maran si uu markaasi ugu guulaysto doorashada bisha agoost ee sanadkan madaxweyne uhuru kenyatta ayaa markaasi ku-xigeenkiisa ruto ku eedeeyey inuu wakhti hore dowladda iskaga tegay isagoo aan waxba markaasi qabanin muddo siddeed sano ah laakiin ololihiisa iyo mashquul fara badan awgiis dowladdu ka dhex sameynayay ayaa haddana markaasi dadka shacabka uu doonaya in markaasi uu marna habaabiyo mar uu arrimahan madaxweynaha dalka uhuru dabcan uhuru madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu kaga hadlayay waxayna markaasi ahayd maalintii ee sabtidii oo qorshaha iyo arrimaha dowladnimadiisa uu aada uga hadlayay kuna sheegay in ay nidaamkan dowladnimada wax badan ay iminkan dadka ay kaga fahmeen kagana qabsadeen laakiin ay kala garanaan shacabka iyo dadka markaasi kala duwan ay dooranayaan waa siduu hadalka u dhigaa madaxweynehe waxa uu sheegay in kutada ama wejada dheer ee markaasi dabcan mar hore ay dariiqada ee dadka shacabka ay doonayaan inay ka gudbaan imikan waddo sax ah oo aan qodxo fara waa qodxo aan lahayn ay maraan waxaa dabcan hadalka ula jeeday inay markaasi ballanqaadyada beenta ay markaasi aysan dhegaysanin asagoo markaasi si dadban hadalka ugu durayo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto inkastoo madaxweyne ku-xigeenka asagana eedeymahaas uu iska difaacayo sidoo kalena uu jawaabayo laakiin marka hore aan wada dhegaysano madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale sida uu hadallada iyo waxyaalaha markaasi ha- dabcan ugu durayo ku-xigeenkiisa william ruto Na ndio mimi nasikitika hapo nikiona wengine ngwe ngwe ngwe ngwe, mtu amekuwa huko amepewa kazi, badala ya kazi ni mdomo mdomo mdomo mdomo mdomo mdomo, alafu sasa mi tutafanya na tuta. Kwa nini hukufanya wakati ulikuwa huko? Eh? Hii mambo ya makelele kila saa, kichwa yako ni makelele makelele makelele, huko huko huko, watu wawache upuzi. Huyu Munya miaka tatu amekuja amebadilisha mambo huko katika agriculture, amebadilisha. Hawa walikuwa huko miaka nane, walifanya nini? Ukituambia watu watu hawajui vile wanasema, hawa ndio hawaelewi ya wanafikiria ukienda huko ati ho ho ho ho ho, ukiona mtu hapo akaona shida eh, mimi nitatatua hiyo. Kwa nini hukutatua huko mbele? Mwache kuniletea bana. Eh, mimi-
musharaxa madaxweynaha ee xisbiga u d ahna madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa sheegay in muddo xileedka koowaad ee madaxweyne uhuru kenyatta ay si weyn markaasi uga wada shaqeeyeen fulinta mashaariic horumarineed ruto oo isku soo baxyada markaasi siyaasadeed ku qabanaya ismaamulka meerwe ayaa hoosta ka xariiqay in heshiiskii labada kun sideed iyo tobankii dhex maray ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ee raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne uhuru kenyatta oo wa- dabcan uu weeciyey qorshihii horumarineed ee dowladda kuwaasoo dhanka dhan markaasi aan qaabaysnayn dhan markaasi aan wanaagsanayn dhan hor aan horumarsanayn loo jeediyey kana dhigay mid markaasi siyaasadaysan
Angalia track record yetu. Wakati nilikuwa na mshauri Rais Uhuru Kenyatta, tumejenga reli kilomita mia saba tumejenga barabara kilomita elfu kumi tumeunganisha stima watu milioni nane na laki nane tumejenga technical training colleges mia moja sitini Kenya, tumeweka hospitali zetu karibu tisini na nne equipment katika sehemu zote za Kenya. Lakini wakati niliwaachia bwana kitendawili ashauri rais, ile mpango yetu ya big four ilisambaratika, ya manufacturing ilikwama, ya housing ilikwama. Ndio tuko na shida kubwa na ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Ile ya kilimo ilikwama zaidi. Ndio sababu hiyo leo ile mbolea tuliwacha ikiwa elfu mbili na mia tano saa hizi ni elfu sita na mia tano. Ile bei ya unga tuliwacha shilingi tisini leo imefika mia mbili na thelathini. So kuna uwazi demonstration ya tofauti ya wakati tunafanya hiyo kazi na wakati hatufanyi hiyo kazi.
isla hadalka madaxweynaha ayaa markaasi kusii soconaya dhegaystayaal madaxweyne uhuru kenyatta ayaa markaasi ku-xigeenki- waa ku-xigeenkiisa ruto ku eeday in maktii hore dowladda iskaga tegay isagoo aan waxba markaasi qaban mar uu arrimahaasi tilmaamay sidaad ku maqlayseenba in dowladnimada ay u baahan tahay wada shaqayn xoogan iyo wadajir ah, sidoo kalena looga arinsado aayaha iyo mustaqbalka markaasi dadka shacabka ay u baahan yihiin wax looga qabto afar qorsho ee dowladda dhexe oo xisbul xaakimka ee tirada horaan markaasi ay isla wadaageen dadka shacabka sidoo kale uga ballanqaadan ay ka mid tahay caafimaadka guryaha markaasi een, dadka ay awoodi karaan affordable house waxaa loo yaqaana dhegeystayaal iyo caafimaadka iyo cunna in markaasi dowladda ay ka wada shaqeeyaan ee dowladda uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa william ruto ciidamadaas ayaa sidoo kale ee in dhinacyada markaas iminkana isla wadaarsanayaan oo sidoo kale ay dhexda iskugu dhigayaan madaxweyne ku-xigeenka dalka oo asaga markaas olihiisa doorashada joogay dabcan oo geeyay ismaamulka taraakaniinta ayaa markaas u jawaabay madaxweyne uhuru kenyatta wuxuuna markaas ruto sheegay inuu keligiis uu iskagu filan yahay siyaasadda uunasan u baahnayn madaxweyne uhuru kenyatta balse uu ka dhex baxo siyaasadda ee u dhexayso asaga iyo madaxweyne waa dabcan azimiyo la umoja shakhsiga markaasi calanka u sida ee raila omolo odinga wuxuuna intaasi ku dara ruto in wakhtigiisa uu markaasi garab u ahaa ru uhuru oo wax badan markaas uu la qabtay laakiin iminkan jizaar uu ku noqday waa siduu hadal ku dhigaaye ruto aan wada dhegaysanno mimi sijamwambia uhuru kenyatta ani support hapana wacha tu akae kando mimi ni I am good enough huyu kitendawili nitamumalizia asubuhi na mapema Wakati nilikuwa nakusaidia tulijenga reli, wakati nilikuwa nakusaidia tulijenga mabarabara, wakati nilikuwa nakusaidia tuliunganisha stima, wakati nilikuwa nakusaidia tukajenga TTI. Ile project yetu ya Big Four, wakati uliniambia nisimame kando, Big Four ili collapse.
Wewe rais, tafadhali, hakuna shida. Wewe patia huyu William Ruto nafasi apambane na yule jamaa aingie apunguze unga kutoka 230 arudishe shilingi 90.
waa tahay dhegeystayaal waa xiisadda dhanka siyaasadeed ee madaxweynaha uhuru kenyatta iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa dalka william ruto oo iminka madax xasaasiyad ah sii maraysa dhegeystayaal iyadoo wakhtiga kala guurka siyaasadda laakiin arrintan eed eedan dabcan ma sii socon doonto oo keli waxaa ka harsan maalmo kooban sida markaasi guddiga doorashooyinka xududaha i e b c oo eeba ay iclaamisayba soddon iyo shan maalmood keli ay ka harsanta doorashada inay qabato laakiin wixii wakhtigaasi ka dambeeyo saaxiib saaxiib baa la sii ahaan doonaa mise waxaa la sii ahaan doonaa markaasi in siyaasadda sidii waagi hore loogu kala tegey in markaas lagu sii kala tegsanaan doona dhegeystayaal waa siyaasadda madaxweyne uhuru kenyatta labada kun saddex iyo tobankii soo bilaabatay saaxiibadaasi waa william ruto iyo ruto iyo madaxweyne uhuru kenyatta laakiin labada kun siddeed iyo tobankii doorashadii kale markay dhacday ayaa haddana waxaa markaasi kala fogaaday sidoo kale ku kala irdoobay siyaasadda qaabka nidaamka markaasi wax u kala wataan qaabka markaasi iskugu fahmi waayeen ayaa markaasi ku kala adkaatay ku kala cuslaatay dhinacyada kala duwan iyadoo qofka qofka kale uu dhaliilayo dhaliilo xooganna markaasi dabcan u kala jeedinayaan iyadoo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta oo in badan markaasi uu ka sheegtay kuna sheegay in markaasi waxqabadka iyo weliba geeti socodka nidaamkii harimihii heshiisadii waxaali dabcan dabcan ay horaan ay ku wada heshiiyeen madaxweyne ku-xigeenka inuu markaas asaga baalmaray uuna ka baxay waxaana ka mid ah dhegeystayaal in xitaa markaasi qorshe qaar ah ay markaasi tilmaameen madaxweyne uhuru kadib markii qoomiyadda asaga ku dhashay miiska wadahadalka ay soo firiisiyeen kuna sheegeen sababta in markaasi uu keeno uuna caddeeyo in sababtay u kala fogaadeen u kala tegeen sababtan waxaa keenay in uu caddeeyo dabcan madaxweynaha waa uu caddeeyey waa uu sharaxay arrimo markaasi fajac ah halkaasi laga sheegay dhegeystayaal haddana weli arrinta way sii socotaa oo waxaa toos ah markaas iminka madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu abaaraya ku-xigeenkiisa waxaana uu tilmaamaya madaxweynahu leeyahay meesha waxaa ku haysa dabcan qorshe maran waxba aan soo kordhinaynin dadka shabcabka markaas loogu maran habaabina keliya si waxaas dhan wuxuu u sameynayaa sidii markaas uu ku hanan lahaa guushana u raaci lahayd bisha sideedaad ee agosto waa siduu hadalka u dhigay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta laakiin halkan wuxuu asagana leeyahay dabcan wax aan kaaga baahanahay ma lahan qorshe aan kaaga bana- kaaga baahanahay ma lahan taageero aan kaaga baahanahay ma lahan taakuleen aan kaaga baahanahay ma lahan balse wuxuu leeyahay dhaxdana ka bax oo markaasi lugtaha ii qabanin saaxiibke dabcan lugtaha ii qabanin ayuu leeyahay raila omolo odinga waa siduu hadalka u dhigaya madaxweynaha dalku waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto hadalladaasi waxaa si toos ah markaas uga sheegeen tarakaniti waxaa la socday asxaabtiisa ololaha siyaasadda asxaabtiisa markaasi bahwadaagta kenya kwanza afhayeenka baarlamaanka justin muturi waxa uu sidoo kale asagana eedan u jeeday madaxweynaha dalka uu sheegay in waxyaalihii markaasi isla soo ay isla soo qabteen ay waadix ay tahay mise ay caddahay cid waliba markaasi ay garan karta fahmi karto laakiin hadallada markaasi in uu ku durayo ama sidoo kale uu ku sheegayo ku-xigeenka waa in markaasi uu iminka meel fagaara uusan kula imaanin cid waliba uu taageeri karaa cid waliba uu dabcan taageeradiisa shakhsiyaadka wuu siin karaa laakiin ma aha in markaasi arrimaha horaan ay ka soo wada shaqeeyeen saaxiibkiisa in iminkan uu dabcan wax kama jiraan mise uu aada u wiiqo awooddiisa ay tahay mid nasiib daraaca muddooyinka ugu dambeysa dabcan dhegaystayaal markii laga hadlayo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ayaa markaasi cirka iskugu sii shardhay sidoo kalena ay marka maysan isku wanaagsaneen siyaasadooda hadda oo wakhtiga kala guurka siyaasadda qoraanna markaas uu sheegtay uuna caddeeyey madaxweyne uhuru kenyatta inuu taageeri doono raila odinga doorashada ee waddanka markaasi ka dhacayso laakiin khubarada dhanka siyaasadda kuwa ka faallad waxay sheegayaan inay tahay mid markaasi lagu kala fogaan doono siyaasaddan ee labada kun labaiy labaatanka una noqon doonto middii ugu adkeyd dhexmari doonto madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila omolo odinga dhegeystaaan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka dhegeystal barnaamijka accelerate wuxuu doonayaa inuu markaas kugu dhisto gudi gulihiisa ay markaasi kenya ka gaadhay dhinacda caafimaadka galmada iyo weliba taranka iyo weliba xuquuqda ka hortegidda helitaanka dhabta ah ee caalamiga ah ee adeegyada caafimaadka galmada iyo weliba taranka ta oo taya leh iyo weliba maaraynta rabshadaha ku salaysan jinsiga g b v iyo hoos udhigista dabcan dhaqamada waxyeelada leh accelerate waxay markaas iminka diiradda saari doontaa saddex iyo toban ismaamul oo aan markaas aad ugu adag tahay in la gaaro sida westbacot elgeyo marakwet homabay kajiado kwale nairobi samburu garisa mandera marsabit baringo kilifi iyo naro kuwaas oo dabcan wadadaasi caqabadaha guud ee ka dabcan ka hor istaagan ama horaan lagu soo sheegay haweeneyda waa xubin markaas aad muhiim ugu ah bulshada hablaha waa hooyo waa walaal waa eedo ama waa habaryar waa kii abwaankii weynaa ee abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi yidhi kuma galo adduunyadan ninna gooni socodku marwo garashadu dheer baa ninka ragga dabcan u gudinoo iyadoo markaas waa guddoonkiyo gaarhayna nafti waa dabcan gaarhayee naftiyo gaadiidka reerkiyo gurgurashaga noqotoo arrin kula gorfaysee haddaan gaari kula jirin ilaa noloshu guul ma leh masii ma sii wadi karna oo halkaa dabcan kuma sii jiro jinaa dhegayste mase haddaba dhibaatadan marxaladan arrimahan taagan in laga gudbo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa markaasi ka saara mas-uuliyad inay markaasi xaqiijiyaan oo ay dabcan ay meesha ka saaraan oo xuquuqda dumarka iyo weliba tacadyada markaas noocyada kala duwan ee loo geysto looga gudbo bulshada waa inay markaas ilaaliso dumarka gabdhaha yaryar caruurta iyo weliba kuwa markaas nugul ee bulshada dhexdooda laga dhex faydaysan karo waxaa muhiim ah dhegaysa inaad markaasi taageertaan haweenka loo geysto tacdiyada jinsiyadeed oo aan markaasi fuquuqa ama takoor aan loo geysan gaar ahaana kuwa markaasi ka badbaaday sida kufsiga iyo weliba noocyada kala duwan haddii aad markaasi takoortaan hablaheenna inta lasoo dhaweyn intaan soo dhoweyn lahayn xaggeed markaasi rabtaan inay aadaan oo la rabaa in lagu soo dhoweeyo waalidiinta iyo dadka mas-uulka ka ah gabdhaha waxaa markaas laga doonayaa inay tacadiyadu gudbiyaan laamaha kala duwan ee markaas u xil saaran iyo arrimaha la tacalida si markaas looga tilaabo ama si markaas loo helo tilaabo sharciga ah loo qaado kuwa markaas dhibaatada u geysta hablaha ragga iyo weliba dumarka da-da yar waxaa markaas laga doonayaa inay bulshada ka wacyigeliyaan dhaqamada xunxun oo bulshada ka dhex jira waxaa laga marmaan ah in dhaqmadaasi daaqada laga tuuri laga tuuro sida markaas gudniinka fircooniga iyo waxa la midka oday dhaqameed bulshada ah ayaa markaas laga doonayaa inay bulshada ka wacyigeliyaan arrimaha f g m-ka iyo waxyaabaha markaas ee ha- la halmaala dumarka iyo weliba gabdhaha yar waxaa muhiim ah in markaas ogaadaan in caafimaadka galmada iyo weliba taranka iyo xuquuqda tani waxay wax markaasi ka qabanaysaa ka hortegidda cudurrada markaasi laga kala qaado galmada oo ay ku jiraan cudurka dilaaga h i v xadgudubyada ku sallaysan jinsiga dhimashada hooyada iyo weliba bixinta adeegyada caafimaadka as-aasiga ah kuwaasoo dhammaan muhiim u ah hooyada haddii dhibaatada markaasi eh, ku ku timaado waxaa markaasi laga maarmaan ahi inay markaas sinaadaan ama ku sinaado xarumaha caafimaadka iyo weliba qabiir caafimaad ah si ay u helaan daryeel caafimaad oo ay markaasi aad ugu baahan yihiin dhegaystayaal haddaba accelerate barnaamijkan ayaa markaas waxay ka go-an tahay sidii markaasi lagu taageeri lahaa waxaan loogu qaban lahaa laguna dhisi lahaa dhibaatada dhinacyada caafimaadka galmada iyo weliba taranka xuquuqda ka hortegidda arrimaha ku salaysan jinsiga g b v loo yaqaana dhegaystayaal iyo weliba dhaqamada xunxun in markaasi dadka ay ka hortegaan waxgaradka waayeelada cuqaasha haweenka in markaasi la fahmo dhegaystayaal laguna heliyo dumarka dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saartay b s v waa tahay ayaan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ay dhegeysanaysaan bal iminka dhegeystayaasha dib aan ugu soo laabano barnaamijka hogaanka saarda saaka dabcan arrimo xasaasi ah arrimo markaasi kulal aad aan barnaamijka diiradda ku saaraynay kaga hadlayna madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxweynaha dalka talada haya ee madaxweyne uhuru kenyatta iyo ku-xigeenkiisa william ruto arrimo dhowr ah oo markaasi dhinacyada kala duwan ee qof qof kale markaas ay ku- ay ku kale isku kala eedeynayaan laakiin tani waa baroortii orgiga ka weyneed sida horaan la sheegaya dhegeystayaal cid iminkan garanaysa ma lahan sababta markaas ay farta iskugu fiiqayaan sababta iminka warbaahinada hadallada qaar ay iskugu marinayaan haddaba maxay markaas kaga dhigan tahay dabcan wakhtigii ololihii hore markaas u bilaabmiyay sababtan dhan ay ku imaatay madaxweyne ku-xigeenka in markaas laga jeysto loona jeysto dhanka garabka mucaaradkii hore raila omolo odinga sidoo kale madaxweynaha sheegay inuu aad u taageeri doono raila odinga yaa iminkan lagu hal isku qabanayaa yaanan fursadaha markaasi ku soo bixi doonaan iskaga faa'iidaysan doonaan maxay tahay mas-uuliyiinta ah iminkan hadalladan qaar iyo weliba naceebka intan fog markaas eh, eh, soo kala gaartay oo saaxiibo markaasi siyaasadda ay ku hayeen muddooyinkii ugu dambeysay labadi kun saddex iyo tobankii ilaa labadi kun toddoba iyo tobankii doorashada iyo weliba tii ku-ciliska isla gaareen wixii markaasi ka dambeeyey labadi kun saddeed iyo tobankii siyaasadooda maysan isku wanaagsanayn maynase isku fiicneen waxay ku kala irdoobeen arrimaha ku saabsan raila odinga xafiisyadii saasay ku kala banneeyeen dhegaystayaal hadda madaxweyne ku-xigeenka keli wuxuu taagan yahay faraha igala bax oo aniga markaas iskaga celinaya ninkan oo sidoo kale iska diraya siyaasaddiisana meel cillo soo dhigaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiis wax wanaagsan aynu leenahay dhegaystayaal tobankii barqanimo markii la gaaro waxaa maqli doontaan warwixii dalkii dibadda inaga soo gaaray ee tobankii barqanimo muscab ismaaciil waxaana ku horan cabdulaahi axmed cabdulaahi barnaamijkan waxaa daadinha anigoo ah yuusuf bakad adigana dhegtaa ii raaricinaysa way dhegaysanaysaa haddaba maxay tahay baroorka dabcan baroortii orgiga ka weyneed dhegaystayaal maxay tahay sababta madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa iminkan hadallada qaar ee warbaahinta iskugu maranayan sidoo kale isku dhaliilayaan yaa dhexdooda markaasi ka dhex faa'iidaysanaya dhegeysta hore qadka barnaamijka saaka noo dahfuraya soo dhow walaal magacaaga
alo asalaamu calaykum Wa- waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aan ku salaamaya soo dhowow
magacayga waxaa la dhahay axmed buule madiina axmed buule madiine haye gaarisaan filaya
aa gaaritaan jooga walaale soo dhow axmedow haye waar waa ina salaamay laakiin arrinta maanta la soo jeediyey arrinta iyada ee aniga waxaan ka sheegaya oon aan ku taageersanahay madaxweynaha uhuru kenyatta ma garatay maxaad ku tira
waxaan ku dhahay madaxweynaha uhuru haddii maanta dadka biladaha bixiya bale sharaf bixiya haddaan ahaan lahaa qoortaan u gelin lahaa biladda markii laga soo tago maxaa ku maxaad ku siinaysaa maxaana ku dhahday sidaas sababta maxay tahay lan wax walba soo baa loo baahan yahay axmed madiinow waxaan ku sii waxaan ku siinayaa haa
waxaan ku siinayaa ninka asaga ee waa nin macaarad iyo maxaafid uma kala aha ninkii wadanka wax u qabanayo yuu soo gashanaya meesha ma garat haye
ninka ruto ahana waxaan ku dhihi lahaa sidii uhuru kenyatta uu xilka uga degaayo adna ogadowo tobankaada waa soo xuntay waxa wadanka u qabatana ma laha waxbaa nugu barordiiqin laakiin axmedow suma haboonay xitaa hadday ka hoos baxday mise ka siibatay madaxweyne ku-xigeenka in uu qabto oo kala hadlo sidoo kalena uusan dhabarjab uu ku samaynin sida hadda asaga uu ku anducinay madaxweyne ku-xigeenka
markii wadanka inuu inuu inuu burburo uu ku sigtay oo madaxweynaha uu soo qabtay raila odinga gacanta uu soo qabtay walaalo wadanka aan wada dhisno wada jirna ku wada dhisno dadkana isku mid ahaaba uu jiray ruto asaga
haye
marka hadda wax uu hadda uu wadanka u qaban kara madaxweynaha wuu la shaqaynayo wax buu qaban lahaa wuxuu qabta male sixir barre waa kan rafaad waa kan asaga weli degada ku jira wax baana qaban buu leeyay war ninkaa wax ma qabanaye ha adkayso si laakiin sixir laakiin sixir laakiin sixir bararka asaga halkuu ka soo gelaya madaxweyne ku-xigeenka
wuu soo geli weli degada wuu haya weli kamuu degin laakiin asaga ku- waa gacanyaro sooma ahan laakiin haddii wax ka- wuxuu ka hadlayo qorshaha haddii loo dhiibo ee madaxtinimada in wax ka qaban karo waxaan ka xumahay axmed madiina qadku telefoonku ka baxay waxaan filaya inuu soo bigsan doono xigaha kale qadka telefoonkan siinaya asagana bal fikirkiisa aragtidiisa soo dhow walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu malaqyaanan filaya waaasalaam yuusuf bakad inkastoo dooda dhexda ugu soo dhacay soo dhow cumarow maanta waxaa laga waxaa laga hadlayaa maarintii ruuta saaxiibtinimada iyo raylan malayna Ah, waa dabcan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa
haa saaxiibtinimadooda ayaa laga hadlayaa sooma aada iyo aad
marka aniga horta ra'yigayga waxaan dhihi lahay arrinta horta ruuto waxqabasho maxaad qabanaad baawar waxaa la yidhi ninka wada darawalka un baawar jidka kusoo siiy moogataan dhibay waxaa waaye lugaha iyo waxaanad xiraa ma garat haye shaqada horta waxaa iskale madaxweynaha iskale oo waa iskale uhura iskale marka aniga hadda waxaan dhihi lahay raila hala siiyo gacan hala siiyo hala ogaado marka maya ruuto hala siiyo aan rabaa ruuto gacan hala siiyo marka markaasaa la ogaan karaa waxqabashadiisa iyo waxtarkiisa markaasaa la ogaan karaa laakiin cumar akhero maxay tahay iminkan eedeymaha isku- ay isku jeedinayaan maxaa iminkan wax wax kaloo ka weyn maa jiraa
waa eedamahaas waa jiraan maxaa yeelay ninkii intaasoo sano toban sano soo soo gacan qabtay raila oo la shaqeyn ruuto maxaan rahaa uhuru la shaqeynay Aha.
oo madaxweyne ku-xigeen waayo campaign kasta u qabanaya in aad maanta ka wareegto raila raaca horta arrintaasayda aniga waxaan u arkaa arrin aad iyo aad waxaan u arkaa ma garat haye
marka in la taageero ruuto aaday ugu fiican tahay maxaa yeelay waa nin ballanti looga baxay oo ballanti marka hore loo qaaday looga baxay.
laakiin madaxweynaha khudbad u jeeda wuxuu ku sheegay dadka ballanta u- aad u samaynayso waa bal- waa b- dabcan waa b- ballan maran oo waxba aan soo kordhinaynin buu leeyahay taas maxay u dhimaysaa marka
ma jirtaan dhihi lahaa in lafteedu waxbana uma dhimaysa maxaa yeelay hadhow ninkaanayda waxaa waaye gadaal dambe aad ka baqa ama xisaab waxaan lagu soo qaada le raaye ruutona waaba ka hadlay arrintaas waxaa jira madaxweynaha inu- madaxweynahayni ma faragashanayna xukunka hadda iska dega waa madaxweyne risaaya qaatay ma faragashanayna jira marka aniga waxaan dhihi lahay ra'yigeyga madaxweynaha waxaan dhihi lahay labada nin dhexdooda ha ka baxa ruuto iyo raila dhexdooda ha ka baxa dhihi lahay uhuru kenyatta aan dhihi lahay aniga intaasaan kula talin lahay marka hana la taageeran dhihi lahay shacabka hala taageeran dhihi lahay aad baad mahadsantay cumar akhyaar dhankaas madheera iga soo wacay dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga halo asalaamu calaykum wal arrinta maxaa kala socotay adigana wacalaykum salaam
waxaan kala socdaa ana xabiibo waay waxaan kala socdaa Mhm.
dadka qaarka siyaasad ma fahansanabo Haye.
ninkan shan sano ninkan waxaa siyaasad ku jira muxuu qabtaa lale ninkan adiiba la iska riixe oo yacni shanta sano hore uu la waday ay wax isla qabteen oo maendelea la arkay sibtimarka laakiin xabiiba riixitaanka riixitaanka waxaa iska- eh, dabcan keena asagaa isla imaaday am- asagaa meesha la imaaday taasaa keentay in la riix maxaa soo ma ahan asaga lama imaadin Hmm.
waxaas waa madaxweyne uhuraa la imaada waxaas mag ruuto ma aha Muxuu ra- shaqada ruuto qaban lahayba madax wuxuu ku wareegay mityaankii madaraa waa lagu tusay laakiin maxaa ka horreysa wax walba waxbaa ka horreeyaan soo ma ahan wax ka hor anima arkin baa ninka waa ka shaqeynay markaa ka shaqeynaa oo ninka dhinac mare huura dhinac oo shaqadii shaqada oo runta qaba waxaa bilaabatay ol- waqti madaxweynaha iminka wuxuu leeyahay waqtigii la rabay inaan wax wada qabsanno ama waxaan dadka shacabka u wada qabanno ololo siyaasadeed oo xilli hore bilaabay taasaa keentay in aan wasiirka aan xoolihiisa dhan oo aan ku wareejiyo olaya siyaasad wuxuu bilaabay markuu asaga madax asaga asasoos gacanta raila as gashadan ololo bilaabo kan laakiin cid walba sumala sumala heshiin karo madaxweynaha
ya cid walba sumala heshiin karo
cid walba ma- waa- ninka waa la heshiin karaa laakiin ninkan asaga madaxa utasi asaga suqi yeele asaga maxay arkeen ma- ruuta oo kambeela ako ma wixiis kale ayo yacni dadka la jecel manifestigiisa hataa ina ikooda sensa kila kitu yake hadda dhaarin manifestigiisi qofka tiyoonkiisa la siinay maxaa jokaa iskumar looga dhig kahaleys waa yani oo looga hadlaynayo waxaan ku waxaan dhihi lahaa aniga dhibka kulli waa uhuru kenyatta waa ma ogaraay ruto waa ruto waxaan nahay waxaan ako sawa oo xabiibay ma wax an an aniga iyo adiga aan ogeyn baa jiraan ee u dhexeeya madaxweyne uhuru kenyatta oo adiga aad aad u malaynaysa inay jiraan
waxa waa siyaasad wax jir ma laha waxa waa siyaasad ninka isaga ah, because anu waxa anu dhibka kulli waxaa arka uhuru waxa waa siyaasad ninka waxay arkeen ninkan oo supporters asaysta akona waa yacni oo yacni arkona watu yacni akona yacni manifesto yake tasunona vile ameongea Ninka haye ya ya Ru- ya Raila sax ninka waxaa la arkay ninka nin oo waxaa waaye sensa ninka waxaa nin akli qaba waa ninkan waxaa yacni ninka waxaa waaye marka wax kasta waa laga hadlaynaa kila kitana haribia saan wa saan wa horaan muxuu horaan markuu isaga la weydiy muxuu u sheeg- maxaa waxaa looga sheegi waay aad u mahadsantaha xabiiba sisi tuna elewa eh sawa shukran aad u mahadsantahay gabadhaasi xigaa kala qadka telefoonkaan siinaya soo dhow walaan magacaaga shukran
yuusufow waa ku salaamaya saaxiib
dhawaad baan kuu salaamay waa shirar waa shirar baan filayaa aad baan kuu salaam saaxiibow waa haddaan soo gaabin waxaan dhihi lahaa haa
madaxweynaha dhaba labada nin maxaan ku laba nin hadday lagdamaayaan ayagaa la isku dhaafaaye aad iyo aad war raggaan lagdamaaya dhexdooda ka baxda haddaan adigu meesha dan ku wadanin haye
asaga hor sidaasaan kula talinaynaa sax
ruutona maxaan ku lahaa dadka soomaalida oo ruuto taageersan waxaan kula talinayaa aha
dhaawac weyn uu dadka soomaali waa taa shirar waan ka xumahay een, qadkaa ka go-ay xigaa kalaan siinayaa bal fursadiisa soo dhowow
halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
war waa xuseen falleera xagar jireed gabe حسين وهية
ee waran balalaw ال- الحمد لله أدنو في عنا برنامج كلا سعتان فلا حسين فلير aad aad iyo aad aan oola socdaay هيا maajin waxaa isku garaacayaan ruto iyo rayla طبعا هذا waxaa leeyahay lugihii baa ii qabanaysaa la leeyahay yaa lugaha loo qabanaya maxay tahay maxay kaga dhigan tahay inuu madaxweyne uhuru kenyatta uu saaxiibkiisa lugaha u qabto nin kale
waxaa jirta waan kuu sheega horta ninka ninka ruto la yidhaah Ah,
waagi uu mucaarad noqda hadda maaha goormuu noqday
doorasho hadda noo dambeysay ma- maalin laba sameya gudahood markii la joogo uu iskaga baxabo dawladda waa labada kun sideed tobankii haa هيا
waagi marka wax la qaban lahaa ninkan madaxweyne ku-xigeen buu ahaa madaxweynaha marka wax la qaban lahaa aha duurkuu ka qaaday laakiin madaxweynuhu ka arkay soomaha marka in duurka ka- uu ka galo
wax kaloo horta meeshaasaytuu ka imaado oo isla gafeen ma jireen ninkan mucaarad buu iska noqdaba haye
mucaaradkii siduu u noqdo haddaba duurka ku jiraa dadkii iyo dalka marka wax u qaban lahaa ilaa madaxweyne ku-xigeen buu ahay
marka waqti xuseen faleer oo waqtigaa marka maxaa la gudbanaa madaxweyne uhuru kenyatta inuu sameeyo hadda maanta waxaa la gudboon waxaa waaye ninkan ha ka soo baxo duurka ruto
kadib kadibna intuu imaanaya madaxweynaha hawey maada iyo xisbigan hadda uu wata ha kusoo biiro hadduu rabo in wax lala qabto asagaaba isbixiye maxaa waaye mogta riti hadduu oo oo ninka marka oo ninkan xisbi buu wataa oo kenya kwanza een, xisbi weyn buu wataa marka suu uga soo baxay xisbigiisa xisbi kale marka uu imaanaya
wuxuu oga soo bixi dantiisa maxaa dan ma garanaya miya ninkan danba sooma wax uu dana uu garan ma jirto shalay hadduu duurka ku jiro oo hadda oo hadda dal ma wata miya oo hadda danta ku xisbiga u wata maxay tahay
lugooyi wataa ninkan horta war ilaa oo marka waxaa leedahay waxay ku xiran tahay madaxweyne uhuru kenyatta inuu hadda la safto inuu la saftay ku xiranta dantiisa meeshay ku jirtaa biyaha meeshuu ka cabi waa halkaas haddii kale sidan
oo hadda eh, xuseen faliir eh, waa dabcan waad dhegeysanaysa hadalka eh, madaxweyne ku-xigeenka william ruto wuxuu lahaa aniga faraha afaarihiya faraha kala bax ninkaan lugtaha ii qabanin ani iyo raayla dhexdanaga ka bax lugaha ii qabanaysaa ninkan buu leeyahay wuxuu leeyahay hanti kaama rabi saboot kaama rabi taageero kaama rabi wax aan kaaga rama lahan dhexdana ka baxo keliya soo ninka maha nin markaa is- ishubo oo isku oo siyaasadiisa isku hubo oo soo bandhigayo waxaa waaye horta nin hadduu gaalo mogta ama webi hadduu nin eh, uu ku dhaco oo biyo ay qaadaan abuurka iyo waxaas uu geeda moodi uu lalaaci haye hadda geeduhu lalaacaya waxa
may haddii laakiin fiiri waa baroorta orgiga ka weyn uliga ma maqashe
nacam hadda maxay tahay waxa marka la wada dhex yeelo weyn
hadda miya waxaan kuu sheegi ha
ninkan hadda ruto horta meesha uu taagan yahay aha
ani waxaan hadda maoyniga keege waaye hadda ogow fikrad ani aan qabo waaye haye
abuur geed ma noqonayo horta ha iska imaado rayga ha u imaado waayo waxaanay tawfiiriyey hadda madaxweynaha ninkii arrintan intuu kusoo wareejiyey wuxuu ahaabaan malaynayaa kabaki haye
kabaki baa ninkan soo dhisay madaxweynaha eh sax
waxaan kenya markuu kan xilka ka wareegaya ku kale u dhiibi jiray haye
hadda asaga haddii aan la aaminin oo aaminnimo xil loogu dhiibin hadda muxuu u rafan inuu sidii iyada aheed yani dareenka looga qaado inuu iskaga joogo ama dembigan iyo waxna laga dhaafay laakiin hadda duritaanka madaxweyne uhuru yaa kaga horreeyey mala socotaa xuseen faliirow aye wuxuu dhahay madaxweyne uhuru kenyatta dadka ballan maran baad u haysaa dadka ha lugoynin taasi marka ta- taasi marka suma toos uma aha Eh, inkastoo uu magaciisu sheegay laakiin wuxuu leeyahay sideed sanaa soo qa- wax aad soo haysay maxaa u qabata dadka marka hadda aad or ordayso oo baqbaqdhabanayso waa hadalka suu u dhigay madaxweyne uhuru kenyatta haa sax waay hadda saa way u muuqataa waayo ninka inuu marka hore waxqabasho laakiin kuleeyahay fiican.
laakiin ninka waa gacan ku- gacan yarihiisu ahaa waa ku-xigeenkiisa marka inuu hadalka mu ka haboona
feri ani adi markaan xoolo isla soo aroorsanno horta ninna hoos buu geli biyaha hoos buu kasoo dari haye ninna koruu ka shubiyo xoolihii buu kor ka maamulaya maarta sax maamulka adi aad lahayd haddaad gabta sanku dhaha marka dambe xoolihii ay soo arooraan meeshii waan kaa bixin sooma haye hadda hadda maamulku waa laga bixiyey asagana iska bixiyey maxaa yeele tabardarani maahe mu- kulley bu ra'yadin ba meesha ka noqotee haa
waxaa waaye xoolihii buu walaabin waaye ciddi buu u he- maaragtay iyo madax dhig u noqon waaye marka hadda waxaa leedahay ha imaada ha soo noqo duurka ka soo baxaa leeda neehow ninkan ha isa soo dhiibo meelaha duurka uu joogo waxba ma gelayso danta waxay ku jirtaa oo weliba dantiisa eh, yuu inuu isa soo isku- yuu dhiibo.
isku- yuu isku soo dhiibaya marka haba soo dhiibaya yuu isku soo dhiibaya mar raa'ila buu isku soo dhiibaya oo eh, eh, siyaasad ay ku kala fogaadeen maya horta uhuru ha u imaado haye oo dee uhuru azimia ba war- warkaa wataa uhuru markuu u imaado haa bacdiyad wuxuu sameyn ninkan uu ku wareejin oo dhihi hadee ninkan niman duurkan kasoo bixiye macaarad bu ewel ah macaradnimadii wara maxaafid ha noqdo ninka
xuseen faliir aad baad u mahadsanta waxaada waxaada oo mucaarad macad aad ba mahadsan yahay egaa kale qadka telefoonkaa siinaya soo dhowow Hello, assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu Adigu maamulayda magaalo Madayr joogto waaye.
walaal soo dhow haye Waan dhowyi Ruto, maxaa yeelay horta Uhuru Kenyatta waqtigiisa wuu dhamaaday, aanda nyumbani, ma garan.
haye Wuxuu ugu faaqaa ma aqaanay, Ruto wuu taagan yahay. Juu, wixii la hagaajin lahaa isagaa ku ciyaari, soo ma ogi?
haye Marka aniga waxaan dhihi lahay, Muxuu ku ciyaaray?
Uhuru Kenyatta, labadaa nin ii ku dhexdooda ha ka baxa. Uhuru Kenyatta faaqdiisu way badan tahaa.
haye Marka waxaan dhihi lahay, Uhuru, aanda nyumbani, labadaa nin dhexdooda ha ka baxa.
marka maxaa hadda keenaya inuu huri uu qodqodo wax
wuxuu waxaas keenaa fidna uu raadinaa juu isaga meesha waaba ka tagay inuu baxay ahayd ma ogi inuu hadda fidna ugu fadhiista haa juusuga waa laga fiicanyi ma og tahay magacaaga xasuusi
yaabow magacaaga xasuusi ani maa muniiro magaalo madheer muniira uhuru kenyatta wuxuu leeyahay dadka shacabka waxaan rabaa inaan aan oga tago nin hoggaan wax badan u qaban karo dadkana fahmi karo abow masalan hadduu hagaajinaa mar hore uu hagaajin lahay ma og tahay haye marka hadda waa laga fiican yahay indha yumbaniyo muse hadda suma marka suma u suma u eko haddaa leedahay mar horaa laga rabaa suma u arka hadda qofkii haga- waxa u qaban lahaa waa hagaajin lahaa inuu raayila yahay wuxuu qaban kara mar ani waxaan og- ogaan lahaan isagaa kood istaageen dhihi lahay ruto wuxuu qaban ma garatay haye juu madaxweynaha markuu uu keenaa project ayaa maxay hele kana uu hagaajin karaa ma og tahay sax meel hadduu faquuq imaado muxuu qaban karaa marka haye isagaa faquuqan taagin oo geesku jiri ruto afanya kazi aenda yumbani muse aad baad umahadsan tahay muniira maneera iga soo baxday gabadhaasi xigaa kale qadka telefoonkan siinaya soo dhowow
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu wa- waniga waa ka madrigeey axmed buule madiina kusoo laabtay axmedow haye
waniga waa lan kuu sheegi haye annaka ruto buuqah naga daayo haye
ma taageersanin haye
annaka naftayna markaan soomaalian waqooyiga bariga kenya aan nahay haa hal qof baa nagu jira meesha halkii qofka nagu jira naguna galaabtay inkaan allah ku riday maya inkaar kuma ridayno een, ha ii wad haye
soo ma aha aad iyo aad annagana position fiican baan meesha ku leenay positionka ayna hataa wuu baaba'e ma garatay haye dowladda la dhisaayo hadda waqooyiga bariga kenya hataa kuma dirno aha
Eh, aniga ruto waxaan leenahay ma taageersanin madaxweynaha kaas Eh, hadda buuqan wax baan qabanan ka dan ninkan wuu ka yar yahay wuu ka da' yar yahay oo wuu ka hadal fiican yahay ka fafaa ka fifixsanaya ma garatay aad iyo aad ninkana waa rugcadaa kee waa kaa rugcagdaaga ah waa raila odinga hadda raila ma taagna laagtad waxay taagan tahay madaxweyne uhuru kenyatta ar- lolankana siyaasadda waxay udhexaysaa ee kuwana adag tahay waa madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo raila odinga laakiin dhexdooda waxaa- waxaa dhex taagan oo ka- ay ka socon la-dahay uuna madaxweynaha ka- ku-xigeenka ka sheeganaya madaxweyne uhuru kenyatta uu leeyahay lugta ayuu haya
adeer horta haddaan soo gaabiyo kenya waxaa waaye system bay ku shaqaysaa ma garata haye
systemkana wuu iska qoraya mar bacdi hadda ka bacdi ilaahay duuna noore aan kula soo hadlana waa laga yaaba oo hadal shay aad ku xasbato maxaa ula jeedaa systemka
systemka kenya waxaa waaye doorashada nin baa la siinayaa ma garatay yaa la siinaya dadka shacab sumax ma dooranayo dadka shacabka asagoo dooranayo ah
yaa dad baa iskale ma- doorashada iskale ma garatay oo is- la- ku soo baxaya oo kusoo baxaya haye systemka ruto totally kuma jiro oo marka waxaa leedahay systemka way ka saareen oo wax- een, shaksi baa la wataa shakhsigaasaa la ama gemberka la saaranaya ani hadda next president hadda wuxuu noqonaya hadda waan garanayaa ma garatay waa kee
waa gideon moy
oo hadda yani tan soo socotaa ka hadlaysaa tan soo socotaa baan ka hadlaaya wax kale hadda tan tan hadda tan haddaan ka baxo tan kalan ka hadlaayaa oo tan sanadkan ma ogta waxaa ka hadlaysaa la- labada kun iyo toddoba iyo labaatanka ka hadlaysaa adaan arki doontaa intaan daansadooda waad maqli doontaa ma garatay haye
marka ninkan qaylidaha iska daayo buuqaa iska daayo eh, asaga markuu afka hadal uu meel u istaago waa eh, eh, shalala iyo kitandawili iyo balaayo waxaanu ku kici ma garatay laakiin madaxweynaha suma ka hab- suma ka suma habooneen inuu arrintan faraha u kala baxo uu raggan isku daayo wadanka waxa si fiican u hogaamin karo ah ayuu madaxweynaha u arkaa marka ma- marka macaan halkan waxaa laga dhadhaysan karaa een, axmed madiino waxaa laga dhadhaysan karaa inuu raila waxba uusan meesha ku haysanin usan isku filneen raa'ila raa'ila wuu ku hastaa intaas intaasoo jeer buu soo yuu- yuu kuuraha ku badiyey oo xoog looga soo qaata ma garatay haye waxaan kusoo waxaan kusoo gaabinayaa ruuto ha adkaysto sidii asaga ninkan hayto looga qaadi jiray xoog gacanta loo soo qabtay marba gacanta lasoo qabtee Haa.
raa'ila gacanta la hayaaye Haa.
ha ka aamusadha ninkan aad baad umaadsantahay axmed shukran wuu mahadsan yahay dhegeystaha kalaan siinayaa star f m soo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xuseen mandheera xuseen mandheera haye daa u guda galo ah
horta ruutu waa la khayaanay waa la khiyaanay waa la khayaanay haye
markii uhuru la soo dhisayay wuxuu yidhi tobankan sano isoo dhis anigana tobanka dambe ee ku xigtaan ku soo dhisay haye
wuu uga baxay ballanti haye
waxaa fiicnayd uhuru intuu soo hayn karay wuu soo cunay wuxuu soo kharibi karay wuu soo kharibay in sidii kibaaki oo kale uu aayar siyaasadda bannaanka ka istaago oo dadka tartamhaya uu bannaanka uga baxo shacabka iyo dadka musharaxiinta dhahooda uga baxo haye ma garatay aad iyo aad
kolka ruutuna intaa uu tobankan sano sugayay ku-xigeen buu ahaa labadooda midna horta wax ay waqooyi bari ay u qabteen waddankooda unbay wax qabsadeen shi- mooyeen waqooyi bari wax weyn umayna qabanin haye jidkii waa lasoo dhisay layidhi nairobi ilaa mandheera weli waa sidii sax
carrada iskuullada macalin la-aan baa ka jirta haye kolka wax weyn oo hadda ay qabteen ma jiro inkasta oo rayli iyo ruutu ayna isukaana dhaamin oo mid kasta markii lasoo doorto ay noogu dambaynayso aha
raylaa dhaami lahaa raylaa xagga wax hadnaynka raylaa ku dhaamaan umalaynayna ha magacaaga muxuu ahaa ah xuseen xuseen xuseen xuseen oo hadda maxay tahay waxay oga dhigan tahay in arrintan ee, qorshihii daraad uu soo saaray madaxweyne ku-xigeenka inuu madaxweyne uhuru kenyatta uu dafaro ku dhaha ee, wax ay dadka usoo kordhinaysa waa wax maran qorshe maran dadka waxba uma taraaye dadka ha lugoynin
wax ay u qabanaysa male iyo wax ay uhuru iyo ruutu wax ay soo qabteen oo alla leeyahay haba yaraatee oo waqooyi bari usoo qabteen ma jiro waddankaa kenyada kale way hormariyeen lixdankii gumaysigii laga baxay wax yar baan dhaanaa ma garata haye
kolka waxaan dhihi lahaa duqan raylaha guraa ha la siiyo een kulley xagga musuq maasuq iyo xaggaas isagaa dhaama kolka waa nin waayo araga rayla ha la siiyaan dhihi lahaa kolka inkastoo soomaalida midba midka kale uuna noo dhaamin haddana labadaa nin ee hore waxay soo cuni kareen way soo cuneen banaankaa naga maraan aad baad umahadsan tahay xuseen dhankaas madheera iga soo xigaha kale qadka telefoonkan siinaya soo dhowow walaa waan ku salaamayaa
abu xuseen faliir waaye xuseen haye hal daqiiqa haysataa
hal daqiiqaan haasana aad iyo aad warkii waa la gaaray arrinta dabar la-aanta ku yidhi inkastoo dadaal qaba duwaa qabadiliyo danta lagama booday ha degdegina daydayo dib u fiiri xaajo haye
waxaan kuu sheegayaa horta inuu arrintan uu dib u fiiriyo ruuta way ku fiican bal mar kale dhegeystayaasha ugu celi xuseen falirow
ee mar kale bal dhegeystayaasha ugu celi
riti dabar la-aanta wiil ha
inkastoo dadaal qabo dugaagga ragiliyo danta lagama boodee ha degdegina daydayo dib u fiiri xaajada dib u fiiri xaajada
inuu dib u fiirsado horta aad iyo aad bay ugu fiican haye
waayo ritiga hadduu dabar la-aan yihiin mar unbuu kaa sigday hadda way ka silqatay arrintan
mase balir saaka waxaa ka saaka waxaa kaa tusta geeraar miya
laakiin isag uu isoo gaarsiiyaa Ya.
halkaas yaa iskee
waryaa waryaa xalimaasi xalmiya
gaarigaa sidaas warnaa sabxaan badno
Haddii- haddii- barqa wanaagsan meel walbaa joogtaan naga dhegaysanaysaan saaxiibayaal dhegeystayaal bal iminka dib aan ugu soo noqona barnaamijka dhegeystayaal qabqabsiga siyaasadeed ee madaxweynaha dalka uhuru kenyatta isagoo wakhtiga imikan kala guurka wakhtiga siyaasadda guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c iminka waxay leeyihiin soddon iyo shan maalmood oo keliya hartay dabcan saaxiibtinimada may sii jiri doontaa ee markaas u dhexayso madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa william ruto inkastoo laakiin iminka kala tabasho waxyaalaha kala duwan ay kala sheeganayaan ku-xigeenka wuxuu asaga leeyahay dabcan saaxiibo faraha nagala bax anigii Ra- anigii raila oo markaas arrintan siyaasadda aan ugu dhex milayso waa in markaas aan kala saartaa halka qobarada dhanka siyaasadda ee dabcan aad u tilmaamayaan sheegayaan in uhuru iyo raila dabcan ay isla safanayaan halka ku-xigeenka madaxweynaha dalka uhuru kenyatta saaxiibka uhuru kenyatta laakiin wixii ka dambeysay labada kun sideed iyo tobankii maysan ahayn dad markaas aad iskugu fiyo oo dad markaas isla jaanqaadaya sidii waayadii hore labada kun saddex iyo tobankii ilaa iyo labada kun doorashadii markaasi ka dhaceysay labada kun toddoba iyo tobankii tii ku celiska ahayd laakiin wixii markii heshiiskii labada kun iyo siddeed iyo tobankii dhexmaray madaxweyne uhuru kenyatta iyo raila odinga waqtigaas ayaa markaasi madmadow iyo kala fogaansho soo kala dhexgalay raila dabcan waa madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa william ruto ilaa markaasi golihii wasiiradii markaasi uu shir gudoomin jiray ah, uu markaasi ka baxay oo sidoo kale sheegay in uu goonidiisa ama budo good- gooni u tuman inuu yahay oo wixiisa howlihiisa u qabsanaya shalay mar uu ku sugnaa tarakaniti countiga meeru wuxuu sheegay dhegeystayaal oo madaxweyne ku-xigeenka dabcan waxba kaagama baahni taageere ma kaaga baahni taakuleen ma kaaga baahni wax aan kaaga baahanahay ma lahan balse wuxuu leeyahay faraha nagala dhexbax ani iyo ninka kale aan ishayno dabcan wuxuu ula jeedaa raila omolo odinga waxaa halkaa uu leeyahay dabcan lugtaad i doonaya inay ii qabato laakiin taana mararka ma yeelayo oo taasi ma dhici karso haddaba maxay tahay baroorta orgiga ka weyn labada qof ee markaasi kala tabanayaan ay kala sheegaan dadka shacabkaysan kala ogeyn haddaba arrintan maxay markaasi ku dha- ku dhaqaysa yaana dhexdooda ka dhex faa'iidaysanaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin barqa wanaagsan saaxiibayaal dhegeystayaal qadka telefoonka xigahan siinaya barnaamijka mar kale noo daahfurayo soo dhow walaal magacaaga yusuf bakad yusuf bakad walaal ku salaamaya shiraar waay mar labaad soo laabtay shiraarow soo dhowow aad baa u dhawa saaxib haye
ee horta maxaan ku rahday baashu waa weligeed way soo jirtay macnaha in qof la saboodgareeyo oo qof gaara lala sabto sax
laakiin hadda sidii madaxweynaha usoo macnaha usoo shacbixiyoo kale ii sheeg een looma soo shacbixin jirno baashu waa la yara waa la dadi jiray waa la- maxay maxay hadda madaxweynaha markuu soo shacbi maxay kaga dhigan tahay shacbixitaankan waa runtaa dadka aad bay u kala qaran jireen
aad baa loo kala qaran jiray intaan soo joogay hay maxay tahay laakiin maxay kaga turjumaysaa tan waxay ka turjumaysaa macnaha ii sheeg een laba waxaa la yidhi laba biyo hoostooda isku arag Aha, waxay isku arkeen ayaga unbaa qabo Aad iyo aad.
ayaga ogaali sax
nimankan marka waa soo wada shaqeeyeen maxaan ku rahay maadaama ay soo wada shaqeeyeenna wax unbaa dhexdooda galay haye
wixii dhex maray daraaddeeda marka waa ku xumayn iyo iyo macnaha inaan anigu maaragtay ciddaan raba aan taageeri kara oo waddankan dimuquraadda iyo kanna bal sidaana inaan samayn karo aad iyo aad
marka xoogaa yar awoodahay u yara egta ha awood markaa la kala sheeganayo aad iyo aad la kala sheeganayo haye
marka ninkaana labada nin oo heshiisay maxaan ku rahday inkastoo kenya oo dhan bay u daneeyeen raila iyo ninka la yidhahda uhuru mhm
haddana waxaa waaye dana gooni oo ayaga uu shaksi ahaa la isku qabaayo maaragtay yaa yaa la isku taageeray haye
marka danihii madaxweynaha marka danihiisa gaarka ah oo khaasatan ganacsiga asagoo ilaalsanayo mhm inuu marka meesha dantiisa ku jirta inuu maaragtay uu xoogga saaro uu ku qasbay waa madaxweyne uhuru kenyatta haa ilaa xilkii buu ka degaya ma ogta sax
meeshuu isleeyahay hadda uu dhibaato kaaga imaanaysa hadda marka inuu iska siimo Aha.
ugu qasbayn marka mas- marka marka masaaxib marka masaaxiibkiisu iska moosaya marka saaxiibkiisu iska moosaayo wuxuu isleeyahay maarata dee nimankan awal oo dee waa lasil ogyaha soo ma mhm marka waxbaa la isku qabtay maadaama la isku qabtay waa un yaro kala kala jiidashay iyo kala jiidashay iyo haddii la maxaan ku rahaya saaxiibku waa is naqaanaa ah
marka madaxweynaha marka hadda waxaan kula talin lahaa marka ma lisgaadaa leedahay haa la isgaada haa laba nin marka hadday lagdamaan aha
no waa loo maxaan ku raha adooba mid taageeraya haddana maaragtay waa waa loo kala leexdaa aad iyo aad marka waxaa leeyahay kan kalaa la yidhahda niyow bal taamka dambe bal sug laakiin hadee si cad loo horumaray laba nin hadday lagdamaan oo kan kara mijimaha lama qabto haye
marka waxaan dhihi lahaa aha dadka taageerayaasha ee soomaali kenyaanka khaasatan aha
anu waxaan dhihi lahaa horta dantiina kuma jirto ninkan maxaan ku rahdaa ii sheeg ee, ee, ee, ee, ninkan maxaan ku rahdaa madaxweyne ku-xigeen waa william ruto oo la jeedaa dantiina kuma jirto aan dhihi lahaa ha haye shantii sano oo lasoo maray iyo toban sano maaragtay uu soo hay mhm wixii la arkay waa la ogyahay mhm cid ay ka qarsoon tahay ma jirto mhm
dadaa maxaan ku rahdaa xabsiyada ku xiran oo maxaan ku rahaa maalinka asaga lasoo doortay iyo intaa ka hadda ka dhaxaysa xabsiyada ku maqan oo cid maxaan ku rahaa maxkamad keentay cid maxaan ku rahdaa ishe xataa xaquuqul insaanka waddankan ka jira loo diiday in la tuso haye marka waxaa u dhihilaha dadka ayagaa dadka marka inay wax iloobaan oo sida umushii oo kale ay wax ilmaamaan ilaa soomaalida waxay dhahaan ma umulba ilowsho dhowaa haye marka si kale oga aarsan mayna horta kor waa inay ku arsadaan baa dhilaa dadka soomaali kenyaanka
haye Mi- midda kale mhm waxa maanta yar oo la- oo lagu faanayo countiga mhm xukuumadda raylaa ka dambaysaan dhila Ah.
wuxuu rayla uu keenay wax hadda aad ku faanaysaan oo leedihiin eh, maxaan ku rahdaa isha county baa nahay gafanaan haysanaa aad baad umaadsantaha shiraarow marka duqa taamka hala siiyo hala taageero madaxweynahan raggaan lagdamaya dhexdooda ha ka baxo waa tahay aad baad umaadsan tahay aad iyo aad shukran waa star f m codka gobolka qoybar ee weli dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeysaan dhammaantiin habarqa wanaagsan gabagabadii barnaamijkan soo gaaray asxaab aad u tiro badan barnaamijka doonaysa inay ka qayb qaataan balqadka telefoonka xigahan siinaya barqa wanaagsan soo dhowow
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
Eh, markaan aniga tay u hadla mhm
qofka mar hadduu qof weyn yahay waxa habboon wax walba uu ku hadlo inuu fuliyo ma garata haye ballanta waxaa la leeyahayna waa shay culus sah
Eh, qofkana markuu run kuu sheegaa horta la aamini karaa ma garata haye
aniga waxaaba ka quustay maalintii mataqaanaa uu dhahay qof weyn baaba maalin lix saac u maalinimo la- yacni anadhanganywa na anakubali haye
marka rayla iyo ruto mid ay ka noqotaba mhm
eh, qof hadda danta shacabka ku maqan mhm
ma jiro mhm qof maaragtay eh, saidia anatutambua hakuna mhm
kila mtu anajitetea tu na shida yake ma garata aad iyo aad
mar walba nabadgelyadaas inaan ku dadaalno mhm uhuruna uu gees aaga istaaga labada nin dhexdooda oo dhaxda uusan gelin dhexdoodsoodaba uusan gelin haddii mar uu ka hadlo eh, ninkan kale ee ruto waxa weeyaan lug qabashada uu sheegayaa ku jirto ma garan haye isagana dantiisuun baa fiirsanaya haye
marka dee shacabka waxaanu leeyahay annaga nabadgelyada dan noogu jirta mid wa- na yaqaana annaga mase albaabka intaan u istaagna albaabka naga furaya ma jirte ha ha
danaheena aan fiirsano aad baad umaadsan tahay walaal magacaaga
buuru ya
suleymaan buuru suleymaan buuru halkee joogtaa suleymaan buuru madaxley dhagaxley soo dhowow shukran waa tahay suleymaan buuru dhagaxley uu joogaa uu ku mahadsan yahay xigaha kala siinayaa soo Halo, dhow halo.
walaal halow halow cali geedi karbona macaware caali geedi karibuna balanbala
haa waan socon walaa huseen ley alxamdulilah
horta ruto waxaa fiicneed uhuru inuu sabeen iskaga xig yaa soban lagu xirayaa
duqa uhure ega hore uku gafeen nin hadduu nin weyn ku gafe inuu sabeen ku xiraa fiican sababta lagu xiraa maxay tahay
waxaa loogu xiray madaxweyne ku-xigeen buu ka dhigtay gacanyaruu ka rabe haye
marka wuu caasiyo oo hadduu wiil caasiyo mogta abihi waa in laga korgeeye marka yaa soban xiraya marka ma ruto waa xiraya mise madaxweyne uhuru kenyatta xiraya ruto ruto ruto yuu ku xirayaa wuxuu ku xirayaa een, uhuru uhuru haa haye
marka inuu sabeen xiraaf ficneed hadda egan sameynta waa wiil caadi.
raalli okay sa- markii la xiro maxaa marka dhacayaa marka
haddee hadduu is- hadduu wiilkii ugu noqdo shaqadii beri hore wuxuu ugu dhiibtay horta kalsooni bay ahayd inuu madaxweyne ku-xigeen u noqdo haye
marka madaxweyne ku-xigeenta horuu laayacay oo dhib u geystay oo shaqadii ruto bay kusoo waxay kusoo fakatay uhuru uhuru kenyatta marka waxaa leedahay ma- ruto ra- sameen raaligelin ha bixiyo oo sameen xir ha bixiyo markuu bixiyana howlihiis kale has ka sii wata mise waxaa leedahay siyaasadda madaxweyne uhuru hala sii qabto haddana maya siyaasadda ma sabeen ha xiran siyaasaddan maanta ha ka gaabsado oo yacni ha ka aamuso Wey- ha- ha ha ka gaabsado waxaa la yidhi webi socda xumbo lagama qabtee ah marka ah, madaxweynaha maanta qasid buu leeyahay duqa raila buu rabaa inuu meel gaarsiiyo haye
marka duqan ruto waxaan dhihi lahaa iskaga gaabsado mideeda kale annaga doobka dhibkii madax wuxuu naga bixiyeyba majority lidhaadi waa biyaha la tageen biyii si uu keenay dee hadda madaxweyne Uhu- uhuru baa bixiyey soo maahan taas marka maya dee malakumoodka ruto baa ka dambeeyey dhibkaa uu ku bixay aadan bare
haye
ruto uu raacay oo maarata uu ka dhigtay wehel haye
marka biyihii soomaalida wayba qaadeen soo maarata biyo biyo socdaa kuwa fadhiyaan bay kiciyaane aad iyo aad
marka ah, rayadayda waxaan dhihi lahaa madax ruto maanta biyaha waxoog bay leeyihiin daad xun baa socdaaye mhm
marka duqa ha ku noqdo beri horaa iyo tala gaftay waxaa la yidhi talaha mur haddee habeenkii kaa dhunto ah
salaadii baa loo noqdaa salaadii waaga beri ha sax marka marka waxaan dhihi lahaa ruto murta habeenkii bay ka dhunteen salaadii ha ku noqdo arrintaas ruto iskaga gaabsa maanta biyo badan baa socdaa daad badan baa bicayaaye cali geedi garabone aad baad u baahsan tahay aa inagana waa salaamantiin shukran xigaha kale qadka telefoonkan siinayaa wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu yuusuf soo nabad maaha nabad allah
walaal waana waxaan dhihi lahaa magacaaga
horta fikri fikirkayga waxaa weeye soomaali soomaalinimo ri walba waxaa la yidhi la geeday la geeday waxaa dhataa magacaa ibraahim maxamed halkee gaarisa soo dhowow
walaal waa mahadsan tahay waxaa la yidhi mhm ri walba oo la geeday waxaa dhataa haye
madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ha taam toban sano ay soo cuneen haye markay soo cunahayeen ballan bay lahaayeen haye weli eela ee tobanka sana madaxweyne ii noqoo aha anna gacan baan ku siini haye ilaahayna waa caadil haye uhuru aha uhuru ninka la yidhaaho aha shantii sana markuu soo cunay ha shantii kale uu bilaabay ha sanadkii markuu jooguu khaainimo bilaabay haye
wuxuu khaainimada ku bilaabay ninkii madaxweyne xu- xogeenka u ahaa aha uu xidhiidhka ka goostay haye xasuusiyuu ka xidhay laakiin si- asaga suma laga arkin wax laga arka soo maahan marka wax unbuu madaxweynaha ku tabanaya soo maahan wax unbuu ka sheeganaya walaal macan ah waxaan kaa arkay aha adigoon ku ogaaya inaad khaldan tahay aha baad xaq leedahay adig haye qalad kastaan haddaad qabto xaq baad leedahay sax xaqaaga inaan duudsiyo sharciga islaamka kuma ba- kuma habboona haye ilaahayna waa xaqaani sax aakhire waxaa la yidhi rida seeman iyo rida gees kale waa loo kala xaqsiini haye madaxweynaha uhuru kenyatta aha
toban sano cunay ha
dalkan markuu soo gelahayey aha
kenya dun waxay lahayd saddex trillion sax
maantana toban trillion bay leedahay oo deen ah oo dayna toban trillion bay leedahay waa toban sano keliya waxaa lagu lahaa one point waxaa lagu lahaa trillion trillion baa lagu lahaa intaas one point five mi mise one point seven trillion baa lagu lahaa ah sax maantana toban trillion bay leedahay haye dhibkaa isaga anigii adiguna haystaa ha walaalkaygii hadda lahaa dan kuma jirto kolay ku tahay hadduu garan dantiisa wuu haystaa haye argabaya ayaa ka raalaha odkayga si ee aad iyo aad p p i aha inta kharash oo dalkan uu lahaa oo lagu lumiyey oo lagu dhisi lahaa ee, jid lagu dhisi lahaa oo lagu- lagu qaban lahaa arrimo badan waa ka og tahay adig ha walaalkaygii hadda ka baxay inuu u og yahay haye qasadkana waxay ahayd aha
in lasoo caanbixiyo ama ninka la dhaho odinga ha
odinga in in in loo kursi loo meeleeyo ha
war odinga ninka la yidhaha waa nin curyaana ha
waa curyaan maxaad ku tiri wuxuu curyaan ku yahay ah ninkii walaal eh, ninkii ninkii constituency m p bu ahaa constituency aa laga soo doortay ha constituencyska aniga waan waan ku noolaaday haye constituency oo dhinka ka yimid ee laga soo doortay waan ku noolaaday haa ee mar baan ku noolaa hadda inkastoon gaaris ku noolaa reer gaaris aanahay sax mar waxaa la jeedaa waa waqti waagii xildhibaanka lankataw ka ahaa He- exactly haye constituencyskii waxba ka qaban waaye haye ninkan waa curyaane kenya waxba ka dhan qaban karee mhm ilaahayna waa xaqaaniye haa uu becsharadiisa uu raas uu u gobol haanahayo aha annaga dan nooma laha haddaan soomaali nahay haye kollay soomaali haddaan nahay bal ayaa nagu dhacdayo sax danteenna ma naqaano haye maxaa u aqaanin haddaan danteenna naqaano haa danteenna haddaan naqaano maanta ninka curyaan curyaanka ee ee langata ee waxba ka qaban waayey haa oomaanan oomanan saabtaneen laakiin hadda maxay tahay sababta ugu weyn oo lasdhihi laisdhihi karo een, madaxweyne uhuru kenyatta lugta u qabanaya een, een, saaxiibkiisa ah ama raila odinga waxa keliya maxay tahay oo cudurba maanta aysan fahansanin laakiin qofku iska dhaadhicin karo garaadkiisu kaga shaqaysiin karo walaale macaan aqligaaga inaad ka shaqaysiiso horta waa wax xaq ah haye xaq weeye mhm uhuru ninka la dhawo mar hore maalin hore intay b p i-ga la dhaafin aan la laalin haa wixii dalkan inuu prime minister ka noqdo sax
isagana wuxuu rabay uhuru kan eh, curyaanka ee ee sukumaanka qaba eh, sukumaanka qaba Eh, cidna cidna cayni mayno eh, cidna ma la caynayo Curi- curyaanna ma aha raila een, een, ugaas
walaal macaan haa
political disable political disable waxaan ka wadaa waa f- dabcan laakiin hase yacni siyaasad ahaan baa ula jeeda oon ku fahansanahay haa saasaan doonayaan aad u fahanto aada iyo aad mid waxaa yala tahay habartii fadhida ee beel fadhida ee soomaaliya oo meel degan
Ah, nin- ninkan isaga ee ah, eh, vice- vice- madaxweyne ku-xigeenka ahaa ruto aha inay gacan la siiyo oo waxaa loo siini aha waa nin gaamuray waa nin gaamuray oo runtii gaamuray oo siyaasi ah sax
Een, inta inta madarasa ah ama inta danoo noo qabtay aha waa nin walbaba indhaha ugu arkaa inta donation uu noo keenayo haye maanta madaxweyne hadduu noqdo aha waxaaban qabaa inuu islaamiyo ilaahay islaamiye
ruto hooyadeen ma dhalina labadan gaale
Ha.
allahe allah allahaanu barina inay islaamaan yo magacaaga xasuusi walaalo ibraahim maxamed baa lagu yidhaahaa ibraahim maxmed aad baad u maasantaha shukran shukran aad baa mahadsan yahay waata dhegeystayaal barnaamijka ee, gabagabadii aan soo gaaray laakiin marka hore iyo ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana barnaamijka accelerate wuxuu doonayaa iminkan in uu ku dhisto een, ama uu ku dhisto guulihii eh, kenya ka gaadhay dhinaca caafimaadka galmada iyo taranka iyo xuquuqda ka hortegitaanka helitaanka dhabta ee caalamiga ah ee adeegyada caafimaadka ee galmada iyo taranka oo taye leh iyo maareynta rabshadaha ku salaysan jinsiga g b v loo yaqaano dhegeystayaal iyo hoos u dhegista dhaqamada eh, waxyeelada ku leh dumarka u keeni kara dhegeystayaal exelerate waxay diiradda saari doontaa ilaa iyo saddex iyo toban ismaamul oo aan markaasi adeeg eh, dabcan adag tahay in la gaaro sida west pocot elageo marakwet homabay kajiado kwale nairobi samburu gaarisa mandera marsabit maringo kilifi iyo naaro kuwaas oo markaasi wadaaga caqabadaha guud ee markaasi kor aan ku soo sheegnay dhegeystayaal haweenka waa in xubin aad ma- dabcan aada muhiim u ah oo markaasi oo bulshada hablaha waa hooyo een, waana walaal waana eedo waana habaryar waana kii abwaankii weynaha abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi ee ku jiray kuma galo adduunyadan n- n- ninan dabcan waa ninan gooni soc- waa dabcan ninan gooni socodka ah ee murwo garasho dheer baa ninka ragga ah gudino iyadaa guddoonkiyo gaarhayada naftiido gaadiidka reerkiyo gurgurashaga noqotaa arrin kula gorfaysee haddaan gaari kula dabcan haddaan gaari kula jirin ama gaari ay kula jirin ilaa noloshu gu- dabcan ilaha nolosha guul ma lahan dabcan haddee isku yara ma fiicnina dhankaasi ee gaaraarada iyo howlahaase laakiin sidaa unbay u qoran tahay aada iyo aad dhammaan bulshada ee qeybaheeda kala duwan waxaa markaasi ka saara mas-uuliyad inay xaqiijiyaan oo ay la ilaaliyaan xaquuqda dumarka iyo weliba tacdiyada noocyada ee kala duwan ee markaasi loo geysta bulshada waa in markaasi ay ilaalisa dumarka gabdhaha yaryar caruurta iyo weliba kuwa markaasi nugul ee bulshada waxaa muhiim ah in dhegeyste inaad markaasi taageertaan haweenka loo geysta tacadiyada jinsiyadeed oo aan fuquuq ama takoori ama takoorin gaar ahaana kuwa markaasi ka badbaaday sida kufsiga iyo weliba noocya- noocyada kale ee dhibaatada xadgudubyada ah lo- loo geysto haddii aad markaas takoortaan hablaheena intee markaasi lagu soo dhoweyn lahaa xaggee rabtaan in markaas ay aadaan oo lagu soo dhaweeyo haddii aad adiga markaas saan soo dhaweynin waalidiinta iyo weliba dadka mas-uulka ah mas-uuliyiinta ka ah gabdhaha waxaa laga doonayaa inay tacadiyadan gudbiyaan laamaha ama u gudbiyaan laamaha kala duwan u xilsaaran inay arrimahan la tacaalaan si tallaabo sharciga waafaqsan looga qaado kuwa dhibaatada u geysta hablaha ragga iyo dumarka da-da yar waxaa laga doonayaa inay bulshada ka wacyigeliyaan dhaqamada xunxun oo bulshada ka dhex jira waxaa lagama maarmaan ah in dhaqamadaasi daaqada laga tuuro sida gudniinka fircooniga iyo waxa la midka oday dhaqameedka bulshada ayaa laga doonayaa inay bulshada ka wacyigeliyaan arrimaha f g m ka iyo weliba waxyaabaha la midka eh ama la halmaala dumarka iyo weliba gabdhaha yaryar waa muhiim inay ogaadaan caafimaadka galmada iyo weliba taranka xugu- xuquuqda tani waxay markaasi ka- eh, eh, ka qabanaysaa ka hortegidda cudurrada ee kala laga kala qaada galmada oo ay ku jiraan cudurka h i v aids xadgudubyada dhegeystayaal ee kale ku salaysan jinsiga dhimashada hooyada iyo weliba bixinta adeegyada caafimaadka asaasiga kuwaasoo dhammaan muhiim ah hadday markaasi dhibaatada ti- ee timaada waxaa ee laga maarmaan ahi in xarumaha caafimaadka iyo weliba khabiir caafimaad si ay u helaan daryeelka caafimaadka ee aada muhiimka u ah dhegeystayaal maantaba daryeel gabdhaha dumarka iyo ah, dabcan dumarka ama qof waliba oo gabar ah in dhibaato tacadi aan markaasi lagula kicin lagula karmin adigoo joogo waxna u qaban kara dhegeysti halkaasaan kusoo afeera barnaamijka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal ee hogaanka saaka sideedii qadar afartan daqiiqa habadii noo soo gala saacadda iminka waxay tilmaamaysaa tobankii qadar soddon iyo lix barqanimo waad ku mahadsan tahay la socodka dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari anigoo ah yuusuf bakat ayaa barnaamijkan ila socodsiinaya dhegeysta waad ku mahadsan tahay la socodka dhegeystiga ka qayb qaadashada asxaabta ka qayb qaadata kuwa iminka soo beegsanaya kuwa u suurtagal weysay kuwa cariiriga qadka biisi markaasi dareemeen dhegeystayaal waxaan leeyahay waqti kale ka badan maalinta brito ayaa is- iyadana sidoo kale isku imaan doona oo halkan sidoo kale een, waqtigan oo kale isla soo gaari doona hadduu eebaha raali ka noqdo kuna gorfeyn doona arrimaha gargaarka biniaadamnimada iyo qaxootiyada dhegeystayaal hadduu eebaha raali ka noqdo brito oo talaada ah inta ka hor waxay naga tegay sidaasi nabadgelyo xamdi guri aad maqli doontaan adigana dhegeysta waxaan kuleyna marna mawjada iska badan si wararkii barnaamijyada aysan ku dhaafin asxaabtii dhammaan ka qayb qaadatay waxaan leeyahay shukran shakuuran dhammaantiin mawlabaa joogtaan oona ku mahadsantahiin sida quruxda badan fikirkiina aragtidiina dhammaan aan iskula wadeersanay halkan oo aan oga dhiibateen ogana dhiidhiseen dhegeystayaal halkan dabcan barnaamijka ma socon lahayn adiga la-aanta adiga haddaan ku haysanin barnaamijka waxba agtayga kama aha dhegeystayaal balse halkan waxaan ku gaaro waa adiga dhegeys waana ku mahadsantaha shukran aan leeyahay maalmaha soo socdana biidnillahi tacaala dhegeystayaasha sharaftay qaayaha ay qadaranta iga mudan kaararkooda ay heli doonaan dhegeystayaasha oo ciddi markaasi ka qayb qaadatay ciddunaba kaarkeeda maalimaha ama laba maalmood ay ku hadashaan u gelin doonaan telefoonada biidn illaahi tacaala isbuuca soo socda ama isbuucan gudihiisa mid may noqon doontaa laakiin ta kor waxaa niga tahay sidaasi nabadgelyo asalaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatu